kitaabu lxaji xajkii kitaabkiisii haada kanu maxaluhu waa maxalkiisii xaj ayaan halkan ka gelaynaa waxaa noo soo dhammaaday ruknigii labaad oo arkaanu islaam oo salaada ahaa ruknigii saddexaad oo ah zakada ruknigii afraad oo arkaanu islaam ka mid aho soomka ruknigii shanaadan gelayna oo xajka ah xajka luqada waxaa lagu yihahdaa qasad laakiin sharciga waxaa lagu yihahdaa qasdu beyt qasdulbeyt alxaraam beytka xurmada leh in loo qastoo la aado iyo mashaacirta looguna qasto liacmaalin maksuusatin fi awqaatin macluuma acmaal gaar ah si loogu soo sameeyo waqtiyaal gaaraho la yaqaana lagu soo sameeyo maaha marka xajka waa waajib waana rugni min arkaan islaam ka mid a kitaabkii sunnada iyo ijmaacuba way tusayaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay subxaanahu wa tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila ilaahay dadka wuxuu ku leeyahy oo ku waajiba beytka alle inay u qastaan ay usoo xajiyaan dadka o dhanna laguma lehe qofkii awoodo wadada iska bixi kara ayaa lagu leeyahy marka qofkii awooda ee waxa weeyaan heli kara heli kara dhaqaalo dadka biilkiisu ku waajibayna uu siiyo intuu maqan yahay iyo ilaa uu ka imaanayo asagana saad uu ku tago iyo daabad uu ku tago kusoo laabto heli kara ayaa ilaahay ku waajibay subxaana wa tacaala cumrigiisana qofka hal mara xajku waajib ku yahay inta kaleetuu ku celcesho karaa waana sunno inta kale inuu ku celceshadaa nabiga sala llahu alay sl xadis saxiix uga sugantaha xaju mara waxa famaa zaada fa huwa tatawuc xajku waa hal mara wixii ka dheeraada waa sunno weeye wixii ka dheeraada waa sunno nabigana sala allahu alay slam hal marna waa xajiyey afar goorna waa cumraysta cumrada marka ayadana waa waajib sida xajka oo kaleeto mar ayay waajib tahay axaadiista saxiixa sunnada sidaas ayay tusayaan baabu lmawaaqiit miiqaadyaalkii baabkoodii haadaa kanu maxali waa meeshii looga hadlaayey mawaaqiit waa jamcu miiqaad miiqaadkana labaa loo qaybiyaa mi zamaniya mawaaqiit zamaniya iyo mawaaqiit makaaniya macnaha taqdiiraad ama waqtiyaal oo xajka uu leeyahay iyo makaano xajka laga soo xirto way mawaaqiid zamaniya waa waqtiyaalka xajka uu xaqa uleeyahay oo uu sharciga yahay oo la xaji karo oo xaj la xiro karo waqtiyaalka xajka la xiro karo oo xajku iska leeyahay iyo waxa weeyaan amaakinta xajka laga soo xirto marka mawaaqiid zamaniya waa waqtiyaalka waa ashhurulxaj waa midda ilahay yihi subxaana wa tacaala axu alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bila la yaqaan bilahaasuna waxa weeye bisha shawaal dulqacda waa laba bilood iyo wa cashru dilxija tobanka ugu horeeya waxa weeyaan bisha dilxija intaas weeya bilaha xajka oo ilaahay yihi subxaana wa tacala alxaju ashhuru macluumaat waxa weeyaan intaas maraan ahayn xajku maba kuu xirmaya haddaad xiro tagto intaas ayuu xirmayaa waxa weeyaan bisha maalinka ciidda ay tahay oo ramadaan inta dhammaado la ciidayo shawaal koow yahay maalinkaas laga bilaabo ilaa habeenka uu tobanka tahay bisha dilxija intaan salaadu waagu bariyin inta ka dhexle waqti kastoo ka mid a qofku waa xiro kara xajka intaas waqti aan ahayn ma xiro karo waa bilaha xajka laakiin cumrada sanadoo dhan markii la rabaa la xiro karaa marka wuxuu halkan aada uga hadlayaa marka miiqaadyada oo makaaniga ah macnaha qofka xajinaya ama cumraysanayo beytka alla soo aadayo amaakin dhinacyada ka xidha xaramka ayaa ilaahay u jideeyey oo nabigu xadeeyey sala allahu calay wasalam qofku inuu ka soo xirto taasna waa tacdiim beytka ilaahay uu weyneynayo oo aan la ogolayn qofkii camalka u socday inuu iska soo galo isagoon camal aan u diyaarsanayn meelahaas waa inuu ka soo xirto oo uu soo galo isagoo dhar cad hadduu rag ahaa oo waxa weeyaan isagoo talbiyeysanayo oo khuduucsan oo camalkii u diyaarsan inuu soo galo oo camalkii ku dhex jira laakiin inuusan ka soo gudbin waa xuduud ilaahay uu sameeyey alxadiiثu thalit cashar bacda miatayn xadiiska saddex tobnaad laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam waqata wuxuu u xadeeyey liahli lmadiinati reer madiina dalxulayfa meesha dalxulayfa la yidhaahda ayuu u xadeeyey cid kasta oo madiine ka soo xajinayda ama ka soo cumraysa nabiga wuxuu u xadeeyey dalxulayfa dalxulayfa magaalada madiine marka laga soo dhaqaaqo oo dhankaas koonfure lasoo aado waa dhanka ay ka xigto maka oo dhanka maka lasoo aado waxa weeyaan ayay ku taallaa magaalada geeskeed hadda magaaladii madiina soo gaartay laakiin awal xoogaa way kala fogaayeenoo masaajidka nabiga iyo dalxulayfa ilaa saddex iyo toban kilomitr meelahaasoo kale ayaa udheeeyey ayaa u dhexeeyey marka waa sidaas halkaas marka qof kasta oo maka u socda oo madiine kasoo xajinaya ama kasoo cumraysan halkaasaa nabigu u xadeeyey halkaas ayay waxa weeyaan kasoo xidhanayaan magaaladu nabigu sala allahu alay waslm kasoo qubaystay dharkiisana kasoo xirta labada go-a laakiin ma xarman oo ma xiran xajka ilaa dalxulayfa uu yimid dalxulayfuu nabigu ka xirtay halkaasuna nabigu u xadeeyey waliahli shaam reer shaamna nabigu wuxuu u xadeeyey aljuxfa juxfa meesha la yidhaahdo juxfa meesha la yidhaahdo ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu u xadeeyey waxa weeyaan reer shaam wixii ah reer syriya lubnaan falastiin waxa weeyaan xataa afrikada qayb ka mid aho yamanta yaman ma dheheen cafwan waxaan ula jeedaa masar sudan kuwaasoo dhan waxay ka soo xiranayaan waxa weyan meesha la yidhaha juxfa juxfa marka magaalay aheed magaaladii marka way baaba'day daadad ayaa baabi'iyeen kadib waxa weeyaan waxaa hadda laga xirtaa markay kharaabtay kadib meel la yidhaha raraabiq meeshaas ayaa laga soo xirtaa miiqaadyada miiqaadka ugu fog oo maka ka fog waa midkii aan soo dhaafno dalxulayfa oo reer madiine ka soo xidhanayeen wuxuu u jiraa magaalada mako afar boqol iyo labaatan kilomitr khadu sariica marka la qaado midkaana waxa weyan juxfa marka laga xirto meesha hadda laga xirto raabiq la yidhaahdo waa boqol sideetan iyo lix kilomitr u jira marka halkaasay kuwaasuna kasoo xidhanayaan waliahli lyaman reer yamaneed nabigu wuxuu u xadeeyey yolamlam yolamlam ayuu xadeeyey yolamlam waa waadi oo waxa weeyaan sacdiyana waa hadda ku magacaabaan dadkuye waxa weeyaan sacdiya yidhaahdaane waadigaas weeye oo ilaa boqol iyo labaatan kilomitr u jira magaalada maka wadada markii dambe la sameeyey marka la qaado boqol iyo labaatan kilomitr u jira magaalada mako marka waxaa ka xirta wax alla wixii yaman iyo soomaalida halkan ka tagta reer yamaneed ay ku xugun yihiin dad badan dhankaas waxa weeyaan ashiyada qaybo badan oo kamid a sida shiinaha sida waxa weeyaan nimanka la yihahdo malesiya malesiya sidoo kaleeto indonesia kuwaas o dhan a kasoo xirta kuwaas o dhan a kasoo xirta markay kor marayaan iyo wixii badda ku yimaadaba marka halkaasa nabigu reer yamad u xadeeyey wa qaala nabigu wuxuu yidhi hunna ay haadihi amaakin meelahan lasoo sheegay haadihi amaakin meelahan lasoo sheegay lahuna liahli hadihi lbilaad magaalooyinka lasoo sheegay dadka degana iskaleh oo kasoo xidhanaya hunna afartaas meelood oo lasoo sheegay lahuna liahli hadihi lbilaad magaalooyinkaas lasoo sheegay dadka degan ayaa ka xidhanaya iyo waliman qofkii ataa yimaada calayhina amaakintaas oo min gayri ahlihinna magaalooyinkaas ehelkooda aan ahayn halkaas xugun weyn ayaa laga faa'iiday oo ah waxa weeyaan dadka magaalooyinkaas degan dadkaan ahayn ee meelo kale ka yimid hadday miiqaad miiqaadyada ka mida soo maraan isay ka xidhanay oo reer shaam oo kaleeto hadday soo maraan khatu sariica oo madiine soo maraan oo aysan juxfe iyo raabiq aadin dalxulayfay kasoo xidhanayaan waxa weeyaan miiqaadkiisi miiqaad aan ahayn qofkii soo maro inta dhinac kale u leexda miiqaad kale soo mara ama meel fog ka yimid ee ku soo aada waxa weeyaan miiqaadkaasuu kasoo xidhanaya miiqaadkaasuu ka xidhan ee lama laha adiga miiqaadkaagi meliblu jira inta kan ka tegtid kaas kasoo xidha la dhihi ma ayaga dadka magaalooyinkaas deganaa iskale iyo cid alla ciddii kaleeto timaada waa sidaas faman fa min markaasuu nabigu yihi sala allahu calayh wasalama oo miman dad ah araada doonaya alxaja xaj aw ilcumrata cumro halkaas xug weyna laga faa'iiday oo waxay tahay qofkii maka u socda ee xaj iyo cumro u socda waa inuu meelahaas ka xirto oo usanna ka gudbin mana u banaana inuu ka gudbo meelahaas waa xuduuddii alla ugu talagalay qofka ka gudbaa waa caasi xuduuddii alluuna tallaabay wuxuuna soo gelayaa waman yatacadda xuduud allah faqad dalama nafsah qofka xuduudda ilaahay ka tallaabay naftiisa waa dulmiyey cadaab ayuuna u shaqeeyey waa inuusan xuduuddaas ka gudbin qofku laakiin wuxuu xadiisku faa'iideynaya qofkii aan xaj iyo cumro midna u soconayn ama caafimaad u socda ama shaqo kale u socdo ee maka u socdaa inuu inta miiqaadka maro isagoon wax camala xiran uu meesha mari karo mari karo marka qofka waxaa laga rabaa khaasatan dadka diyaarada ku socda meesha ugu horeydo diyaaraddu ay ka duulayda diyaaradda gelinayda ee judda waxa weeyaan meeshaas inuu ka diyaargarooba ka qubaysto dharkiisana ka diyaarsado catarkiisa ku diyaarsado ismariyo mar alla markay diyaaraddu dul maraydo miiqaadkana waxa weeyaan uu xirto oo uusan xuduudda ilaahay ka gudbin waa arrin aada u muhiim ah nabiga marka wuxuu ka hadlaa dadka miiqaadka iyo maka udhexeeya oo miiqaadkiiba ayagu ka sheega ayagu dhanka maka xiga dadkaas halkaa u miiqaada ma miiqaadkii aadaya may waman qofkii kaana ahaaday duuna daalika meelaha lasoo sheegay ka sokay fa min xayu meel ayuu ka xidhanaya anshaa uu camalka ka bilaabay fa min xayu fa yuhilu waa xidhanayaa min xayu meeluu ka xidhanayaa anshaa uu camalka ka bilaabay oo qofkii dhanka maka ka xiga mawaaqiidda gurigiisa ayaa miiqaad u ah guriga kama dhaqaaqi kara isaguu ka xidhanaya waxaa lamid oo soo gelaya qofkii mwa miiqaadka ka gudbo marka hore xaj iyo cumro midna aan u socon dana kaluu lahaa markaasu meel dhexe markuu marayo ou miiqaadka ka gudbaa waxaa ku soo dhacay war maadaama aad meeshii tegaydu barakaysneed ka faa'iidayso xiro camal oo xaj ama xidho ama cumro xidho hadduu halkaas uu ku niyaystay halkaasaa miiqaad qofkaasna u ah xataa ahlu maka reer maka yuhiluuna way xidhanayaan min makata makay ka xidhanayaan xataa ahlu maka reer maka min makatay ka xidhanayaan waa xajka reer maka xajka miiqaad waxa waa gurigooda guryahooday ka xidhanayaan laakiin cumro markay uba u baahdaan waa inay xaramka inta ka baxaan xilliga tagaan ay kasoo xirtaan xilliga inay kasoo xirtaan wey alxadiid marka hal miiqaad ayuusan sheegin oo uu ka tegey miiqaadkaasuna wuxuu yahay daatulcirqi miiqaad shanaadaa jira ee miiqaadkaas markii la furtay ciraaq oo magaalada kuufa iyo magaalada basre la furtay ayay u yimaadeen reer ciraaq amiirulmu'miniin cumar ibn alkhadaab markaas yidhahdeen rasuulkii alle wuxuu u xadeeyey reer najdi iyagu ila najdi xaggeeday jiraane qarn meesha la yidhaahdo meeshaasuna leexday waddadayda ku tahay haddaan rabno inaan ku leexan xoogaa wayna dhibaydaa ee noo fiiri meel la siman maxaan samaynaa macnaa su-aasha is weydiye markaasuu yidhi fiiriya meel la siman dariiqiina markaasuu u xadeeyey daatu cirqi inay kasoo xirtaan kadibna waxaaba sugnaaday xadiis saxiixa oo waxa weeyaan imaamu muslimna uu saxiixiisa ku wariyey waxa weeyaan nasaa-ina uu wariyey min xadiida caaisha oo caddaynaya oo tusaya in waxa weeyaan meeshaas nabiguna xadeeyey marka daad marka muwaafaqaadkii cumar uu ka mid yahay muwaafaq marka arrintaasuna muwaafaqaadkii cumar ayay ka mid tahay oo sunnada uu ku waafaqay ijtihaadkiisa daatu cirqi ciraaq inay kasoo xirtaan reer ciraaq inay daatu cirqi kasoo xirtaan waa sunno waa miiqaadka shanaad alxadiiu raabica cashar bacda almiatayn xadiidka afar iyo tobna iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi yuhillu waxay ka xidhanayaan ahlu lmadiinati reer madiina min dalxulayfa wa ahlu shaamna reer shaamna min min aljuxfay ka xidhanayaan wa ahlu najdin reer najdi oo waxa weeyaan wax alla wixii najdi waa iiraan iyaa soo gelaya ciraaq iyo waxa weeyaan wixii oo hadda sacuudiga qeybtaas oo koro jira caasimada riyaad iyo qasiim iyo goboladaas oo dhan waxay ka xidhanayaan min qarnin qarni manaasil qarnu thacaalibna waa la dhihi jiray asaylu lkabiir meel layidhaha hadda laga xirtaa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi waa cabdullaahi bni cumare wabalaqanii waxay soo gaareen ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalama qaala inuu yidhi wa yuhillu ahlulyamani ahlulyamanna waxay ka xidhanayaan min yalamlam marka alxaafid cabdulhani labada xadiis xadiiska cabdullahi bni cabaas uu hormariyey markaasuu kii cabdullahi bni cumar ka dabamariyey maxaa yl midkan balaaqa ku jira inkastuusan waxba u dhibayn oo saxaabigu saxaabi kale inu xadiiska kasoo gaaray aysan waxba u dhibayn cabdullaahi ibni cabaas xadiiskaas horeeto nabiga inuu isagaa ka maqlay tanna cabdullaahi ibni cumar wuxuu leeyahay qeybtaas oo ah iyo lamlam inay ka xirtaan ahlulyaman way soo gaartee nabiga toos ugama maqal weeye laakiin waxba xadiiska taas uma dhibayso waxba uma dhibays uma dhibayso taas laakiin ammaana cilmihii kutusayda saxaabadu siday cilmiga ugu dadaalayeen lafdiga uu nabiga ka maqlay iyo lafdiga waxa weya saxaabi kale kasoo gaaray sida u kala saaraya baabu maa yalbisu hadakanu baabu maa shay baabkiis wey yalbas uu xidhanayo almuxrimu qofka muxrimka oo mina hiyaabi dharka halkan waxaan ka gelaynaa qofka muxrimka dharka uu xidhanayo waxa weeyaan gelidda camalka la gelayaa xajka waa camal weyn oo la rabo qofku inuu ilaahiisa isku dulleeyo ilaahiisa u tadaruco ilaahiisa u khuduuco calaamad marka sayi addoonnimo rasmi ah inuu muujiyo saas darteeda ayaa dharkii la sitay markii xilliga la ahaayee aan camalka lagu jirin dhar ka bedelan ayaa la qaadan marka la xarmanayo dhar ka bedelanaa la qaadan alxadiiu khamis cashar xadiiska shan iyo tobna iyo bacda miatayni laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ana rajula nin qaala wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay o maa yalbisu lmuxrimu qofka muxrimka muxuu xidhanaa min athiyaabi xagga dharka qofka muxrimka dharkuu xidhanaa qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa yalbasu xidhamaa alqumuusa qamiisyaal fiiri muxuu xidhanaa marada uu xidhanaa ii sheeguy nabigu waxa weya marada uu xidhanaa uma sheegin maryaha ka xaaraamta u sheegay sababtoo ah qofka waxa u banaanu xidho kala tiradii ka badato laakiin waxaa ka xaaraamtaha kooban waxa u xalaasha lama tiri karo lama soo xasiri karo waxa ka xaaraanta u sheegin inta kale u xalaala taasna culummadu waxay ka qaataan su-aasha haddii qofka la weydiiyo caalimka ah waxa weeyaan waajib waxaa ku ah maqsuudkii wixii lagu gaari lahaa inuu ku jawaabo laakiin shaygii la weydiiyey inuu jawaabta ku mudaabiqeeyo waxa weeyaan shardi ma ahan waxa weeyaan maqsuudkii waxii lagu gaari lahaa ayaa waajib ku ah hadday maqsuudka lagu gaarayo inuu jawaabtan waxa weya shayga uu weydiiyey shay aan ahayn uga jawaabo haddii maqsuudka lagu gaaraa inuu shaygu weydiiyey wax loogu sii daro haddii shaygi maqsuudka waxa weya wixii lagu gaarayo weeyaan nabiga sala allahu alay slam nia weydiiyey oo yidhi saacadda qiyaama waa goorma nabigu waa ugama jawaabin laakiin wuxuu yihi maxaad u diyaarsan maxaa yeele qofka waxa muhiimadiisu tahay waxa weeyaan inuu qiyaamaha u diyaar garoobo laakiin maalinkay dhacaydo allah a yaqaan marka shay asagu inuu ku dadaaliyo inuu raadiyo wax u keenayda midna maaha marka waa sidaas nabiga marka wuxuu uga jawaabay waxa u banaan oo uu xiro karo waxa u banaan oo uu xiro karo waxa ka xaaraamta uga jawaaban laha waxa ka xaaraamta ayuu uga jawaabay waxa u banaan kaliya uma sheegin marka macnaheedu waxa weyn intaan kuu sheegay wixii ka soo hara ayaa xalaala weeye oo xiro kara nabigu wuxuu yhi laa yalbasu ma xiro karo alqumuusa khamiis yaal khamiis waa ka xaaraam qamiiska wax alla wax sida qamiiska u talona soo gelaya funaanadaha shaatiyaalka qamiisyaalka kulli wixii sida qamiiska u talon waa ka xaaraan sida jirka wax loo talo walalcamaa'ima cimaamadana ma xidhan karo cimaamada madaxa la saartaa madaxa inuu daboolo ninka muxrimka ay xaaraan ka tahay gabadha maya wax alla wixii madaxa lagu daboolana waa xaaraan sida koofida iyo wax lamidkaa wala saraawiila surweelyaalna waa ka xaaraan surweel ma gasho karo surweel dheer surweel gaaban buumo waxa weye wax sida jirka u tolan looma ogola hadduusan weyn mara kale u xirto waa arki doonaa hadduu mara kale waayo surweel inuu xidhan karo waxaa isdhici karta dadka gabal inays yidhaahdaan see uu u xajinayaa waxa weeyaan qof aan xataa mara kale heli karin waa xaji karaa waana lagu yeelan karaa sababtoo a hadduu u dhow yaho meeshii saad aysan badan uga baahnayn oo uu u lugay karo oon qarash iyo daabad kale uusan uga baahnayn ama daabadii uu haysto waa lagu leeyahay xajkii ila waa awoodaahe isagoo dhaqaalo kale lahayn marka dadka u dhow dhow oo kaleeto saas waa ku imaan kartaa hay walalbaranisa jallaaba jallaabadiina waa ka xaaraan jallaabada waxa weeyaan waa qamiis iyo koofi isku dhegan maqaaribada qaataan bilaadulmaqrib ayaa laga qaata marokiyaankii dadkaasaad ku arkaydaa waa koofi iyo qamiiskii isku dhegan baranisa waa jamcu burnusin burnuskana waa jallaabada marka jallaabooyinkana ma qaada karo waa ka xaaraan ilaa qamiis iyo kofi labadooda xaaraana gooni gooni u kalahayn hadii la isku dhejiyana waa lamid waa kasii daran yihin walal khifaafa khufafyaalna ma xidhan karo khufka waxa weeyaan wuxuu daboolaa ilaa aanqawga markaa ma banaana ma kab kasta oo ilaa aanqawga dabooleydana looma ogolo halkaasaa laga looga qiyaasan waa inuu xirto kaba caadi oo iska saandalkaas caadiga ahon daboolayn aanqawga ama dacaskaas ama kabaha lamidkaa marka khuf ma gasho karo ilaa axadun qofun ma ahane qofkaasoo laa yajidu aan helayni naclayni laba kabood falyalbasa xirto khufayni laba quf qof aan kaba heli karin ee khuf haysta hadduu jiro qofkaas waxa weeyaan khufaynkiisa ha xirto walyaqdachumaa ha ka gooyo min asfali lkacbayni labada anqow ka hoos labada anqow ka hoosna ha ka gooyo labada anqow ka hoosna ha ka jaro marka waxa weyan qofkii quf aan kaba heli karin kaba dabool qofkii aan heli karin aan dhihi tagay kaba caadiya khufayn inuu qaato ku qasban waa inuu jaro oo uu kaba ka dhigo waa inuu ta jaro waxa weeyaan uu kaba ka dhigo ilaa anqawyada ka hoos markii laga jaro taasna wuxuu kutusayaa anqawgu anqawyada inuu ka koreeyo khufku ilaa inta cagta in la mayraa ay waajibka tahay intaasuu khufku daboolaa horena waan usoo sheegnay markaan mas almascu alkhufayn ka hadlaynay marka markuu waayo waa uu jarin labada anqow ka hoosuu ka jarin kaba caadihuu noqon qofnimana oo ka bixi walaa yalbasu qofku ma xidhanayo min athiyaabi dharka xaaluu ka mid yahay shay-an shaygaasoo masahu uu taabtay zacfaraanu zacfaraan ow amase warsun haruud ay taabatay huruud hadduu taabtay ama zacfaraan uu taabtay marka huruudda iyo zacfaraanka waa geedo oo lagu carfiyo maryaha geedah oo maryaha lagu carfiyo weeye weliba waraska waxa weeye waa lagu rinjiyeeyaan oo midabna waa loogu yeelaa midabna waa loogu yeelaa marka waana carfayaan marka waxaa xaaraamtaaho la diidayaa waa caraftaas oo qofka xaajiga ama muctamirka waxaa xaaraamkaa inuu wax carfaayo ismariyo inta uu ku dhex jiro camalka ohy xaajiga waxay xaaraam ka tahay markuu xirto ilaa taxallul awelka laga gaaro qofka muctamirkaana markuu xirto ilaa uu ka xalaal noqdo ilaa laba taxalul ma laha iyada cumraduy marka marka horeeto intuusan xiran inuu inta qubaysto wax arfa ismariya waa sunno laakiin jirkiisu marayna maradiisa ma mari karo maradiisa ma mari karo oo mara la mariyo wax arfaya waa ka xaaram inuu xirtaa laakiin jirkiisuu marin markuu marsado oo uu xajka xirto xataa caraftii baaqigii ku noqona taas waxba ka dhimime laakiin markaas kadib ma marsan karo marka mare zacfaraan u taabatay mare huru taabatay waa ka xaaraan intaas lasoo sheegay kulli waxay gooni ku yihiin ragga ee gabadha xaajiyadda ah ama muctamiryada ah waxa weyn waa kana waxay iyadu iska ilaalinaydaa walilbukhaari bukhaari waxa u sugnaaday walaa tantaqibu lmaratu gabadhu ma niqaabato niqaab ma xirato walaa talbasu lkhufaasayni khufaasaynna ma xirato ayada gabadha labiskeeda waxay ka bedelin labadaas bes intay awel ku xijaabi jirtay qaaban niqaabka iyo waxay iska ilaalin iyo khufaasaynka labada maro oo gacmaha sidooda u talono calacalaha la geliyo lagu asturto taas ay taas waxay kutusaydaa dhaqankii gabdhaha saxaabada oo nabigu ogaa inay ahayd gabdhuhu inay qaataan niqaab iyo waxa weyn khufaasayn laakiin markay muctamiro tahay ama xaajiya tahay iska siibi laakiin waa inaad ogaataa wejiga inay dabasho xaaraan kama ahan bal hadday rag ajnabiya dhex joogto markaas ay xajinaydo wejiga inay dabasho waa sharci oo waxa weeyaan caaisha waxay leedahay radia allahu tacaala canhaa markayna soo maraan oo xadiiska abu daawud iyo ibnu maaja wariye ragga socota oo gaadiidka saara markayna soo maraan maraan kusoo day jirnay waxa weeyaan madaxeenaan mara kasoo day jirnay oo wejiga kusoo day jirnay markay naga gudbaanaan banaysa jirnay marka wejiga waa daboolo kartaa laakiin kuma dabooli karto mara loo tolay wejiga sida indha shareerka iyo niqaabka iyo laakiin waxa weya garbasaar iska caadiyaho madaxa u saaran ayay darafkiisa kusoo daysa kartaa inay wejiga ka ilaalidaan shardi maan qaara koofi dheer qaata oo koofiyahan ciyaalsiyadu qaatay qaadanayaan markaasay maradii soo daynayaan koofidaasa celino wejiga ka celinayda marka taas waxba waajib kuma aha taas waxba waajib kuma aha waajib taas kuma aha waxba iska tashadud dheeraada wey marka qofka xaajiga intaas unbuu iska ilaalin waxa weeyaan ninku saacadiisa waa iska xidhan faraatigiisa waa iska xidhan ookiyaalaha waa iska qaadan waxa weeyaan suunkiisa iyo kiishadiisa lacagta ugu jirto iyo waxaas dhexdu iskaga xidhan dalladiisa waa iska xidhan gaariyuu gelin guriyuu iska dhex seexan kaliya wejiga iyo madaxa inu daboolo ayuu iska ilaalin iyo intii lasoo sheegay alxadiiu sadis cashara bacda almiatayn xadiiska toban iyo lixaad laba boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariy can cabdillaah can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi cabdullaahi bni cabaas samictu rasuula allahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam rasuulkii allaan maqlay yakhdubu xaalo uu khudbo akrinayo bicarafaat carafaad khudba ku akrinayo xajka khudbooyin badan uu leeyahay maalinta sideedaad khudbaa la rabaa in la akriyo maalinta waxaa ka mid a sagaalaad oo carafa marka waxa weeyaan zawaalku dhaco qoraxdu ay dhexbartanka ka iilato duhurku galo intaan la tukan duhurka khudbaa sunnaah in la akriyo waa in la khudbeeyo oo axkaamta maalinkaas iyo axkaamta xajka loo sharaxo ummadda oo khudbadaas looga hadlo axkaamta maalinkaas loo baahanya iyo habeenka soo socda marka laga hadlo oo la khudbeeyo kadib ayaa imaamku wuxuu tujinayaa duhurkii iyo casirkii oo laba laba ragca lana jamcinayo hal adinaa la adimin waa la aqimin duurkaa la tukan waa la aqimin casirkaa la tukan sunnana lagu darima lagana hormarima markaas ayaa la istaagin carafo samictu rasuulallahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yakhdubu xaaluu khudbaynayo fii bicarafaat uu ku khudbaynayo nabigu wuxuu yidhi man lam yajid naclaynin qofkaan laba kabood helayn falyalbas ha xirto khufayni alkhufayni laba qof ha xirto waman lam yajid qofkaan helayn izaaran mara uu hoos ka xirtana falyalbis ha xirto asraawiila surweelyaal ha xirto lilmuxrimi xaalay u sugnaaday marka xadiidkan wuxuu soo kordhiyey laba shay hal shay horaan usoo ogaanayo horta khufeynka inuu xidho karo qofkii kaba waayo laakiin hal xugun soo kordhiyo oo ah waxa weeyaan qofkii waayo go- uu hoos ka duubsado ee surwaal kaliya heli kara surwaalkiisa inuu xirto asagaa surwaalka lana jeexi maa la dhihi ma hala jeexo xayl haddii la jeexo waa macno beela haddee cawra asturi ma khufeynka marka ma la goyn mise la goyn maayo xadiiska hore waxaan kusoo ogaanay in la goynaayo xadiiska cabdullaahi bni cumar waxaan kusoo ogaanay in la goynaayo xadiiskan cabdullahi bni cabaasna goyn ma sheegin culummada meeshaasay isku khilaafaan culamada jumhuurta abu xaniifa malik shaafici sufyaanu thawri waxay ku tageen in labada xadiis laysku waxa weeyaan lagu wada camal falayo oo laleeyahay xadiiskan waa mutlaq kii horeeto ayaa qaydaya kii horeeto ayaa qaydaya marka labada xadiis waa in lagu camal falaa oo kii hore waxa weeyaan lagu qaydo midkan mulaqa kanuna waa mulaq kaasuna waa muqay xadiidkan hora muqayad ah kanuna waa mulaq waana qaacida waxa weyan xamlu lmulaq cala lmuqayad imaam axmed isagu wuxuu ku tegey iyo cadaa iyo cikrama in xadiidka labaad lagu camal falo cabdullahi bn cabaas kii horena waa mansuuq la yidhaahdo laakiin nasqi lama aado iyadoo jamci la wado oo la heli karo sida marka raajixa waa in la qaydo oo la yidhaahdo waa in la qaydo oo la yidhaahdo qofkii aan kaba heli karin khufeyn hakashada hana gooy markaa isaga wuxuu leeyahay lagoyma xadiiskan goyn ma sheegin lagoyma kii horan waa la nasaqay laakiin sida sawaabka saas qaci lama aado iyadoo la heli karo jamci alxadiiu saabica cashar xadiiska toban iyo toddobeeya marwiyin bacda miatayni marwiyin waxaa laga wari can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana talbiyata rasuulilahi rasuulka ilaahi talbiyadiisii sala allahu aleyh wasalama waxay ahayd labayk allahuma labayk labayka macnaheed waxa weeyaan ilaahayo waanku ajiibaa ajiibid ajiibid kale ka dambayo macnaha weligay ka sulmaa inaan ku ajiibayo amarka soo sido waa qaadan waxaad iga reebto waa ka harin ilahay waa ikaasa diyaarana marka talbiyada nabig waxay ahayd labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak talbiyada nabigu sidaasay ahayd macnaheedana waxa weeye waa wada tawxiid tawxiid weeye xajka dhanna tawxiida lagu talagalay diinka dhanna asalkiisu waa tawxiid labayk allaahuma labayk ilaahayow waan ku ajiibaa ajiibid ajiibid kale kasii dambayda amarkaagaan qaadan nahyigaagaan ka tegi labayka alla waan ku ajiibaa laa shariika laka mid kula wadaagsada daacada ma jiro axad kale oo amar bixiyo oo la ajiibo oo wax waajibiyo oo la ajiibo oo wax xarima oo la ajiibo ilahayow ma jiro adaa iska leh inaad dadka wax ku addoonsato ood wax u xalaalaydo oo laga yeelo oo wax ka xarimto oo laga yeelo oo wax waajibiyo oo wax xarimo ilahayow kaligaa iskale axad kaloon u ogolahay ma jiro waa tawxiid khaalisa labayka alla waan ku ajiiba ajiibid ajiibid kale ka dambaydo sababtan kuu ajiibaahon keligaan kuu ajiibaahon cid kale ugu ogolayn waxay tahay ina alxamda mahadda iyo wa nicmata barwaaqadu laka aday kuu sugnaatay iyo walmulka maamulka koonka kaligaa iskale waxaan nimca haysano kaligaa iskale mahadda kaligaa iskale mulkiga koonka maamulkiisa kaligaa iskale laa shariika lah axad kula wadaagaa ma jiro se cid kale uga ogolaana marka inuu sharci ii dejiyo wax ii xalaaleeyo wax iga xarimo ma dhici karto qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar wa kaana cabdullaahi ibni cumar wuxuu ahaa yaziidu mid siyaadiya qaala dhe raawiga wuxuu yidhi waa raawiga cabdullahi bni cumar ka warinaya xadiiska raawiga xadiidka cabdullaahi ibni cumar ka warinaya ayaa qaalabaas leh wuxuu yidhi wa kaana cabdullahi ibni cumar wuxuu ah yaziidu mid siyaadiya fiiha talbiyadan labayka labayka alla waan ku ajiibaa alla waan ku ajiibaa wasacdayka allow daacadaada ayaan anuu taageera oon gacan siiya daacadaada un baan taageerin oon gacan siin walkhayru khayr biyadayka labadaada gacmooda ku jira khayr oo dhan gacmahaaguu ku jira cid kale khayr ma haydo waraqbaau jacaylku ilayka xaggaagu ahday cidaan adiga ahayn oon wax ka damcayon ka rajayna ma jirto walcamalu camalkuna ilayka xaggaagu ahday dartaadun camal fal cid kaleeto camalka u samayn maa taasuu ku dari jiray taasuu ku dari jiray waraqbaa walkhayru biyadayka waraqbaau dalabka iyo jacaylku ilayka xaggaagu ahad cid kaleon wax ka dalbayan wax ka rajayna ma jiro walcamalu camalkuna ilayka xaggaagu ahad adiga dartaanu camal fala marka nabiga waa maqli jiray saxaabada oo qaar kale wax ku dardarayaan mana ka reebi jirin asna intaasuu ku dardari jiray isaguna intaasu ku celceli jira marka talbiyadaas nabiga in lagu celceliyo haddii qofka uu alfaadaas soo aroortay ku darana waa banaanta in lagu dara talbiyadana khilaafa culumada ka jira ma waajiba mase waa sunno laakiin maadaama nabigu yidhi khuduu canii manaasikakum war iga qaata aniga xaggayga acmaasha xajka nabiguna uu sala allahu calayhi wasalam uu ku celcelinaya iyo saxaabada ilaa ay xabeebsadaan waxa weeyaan malku jibriilna inta ii yimid uu amru yiri oo yiri yiri amar saxaabada inay kor u qaadaan talbiyada amarkuna asal wujuub uu keeno waxa fiican qofku talbiyada inuu badiyo waana shayga ugu fadliga badan afdalu lxaji alcaju wathaj nabiga sala allahu alay slam wuxuu leeyahy xaj waxa uu fadli badan neefka la qalaayo oo badana soomaalidu ka cararaan iyo waxa weeyaan talbiyada oo ay iska aamusaan iska sheekaystaan xan iyo siyaasadii fadhugudirar ay ku bedeshaan meeshaas ayagu marka waxaana ka fiican oo wanaagu uu yahay si xajka aan dhaqaaloohagu inay baxaan waktigaaguna baabo aadna soo dhibtooto xajkaagana aan la aqbalin waa khasaare waxa weeyaan wanaaggu wuxuu yahay in talbiyadaas lagu xabeebsado oo la badiyo markaad xabeebsatood wadi weydana waxa weeyaan inaad ku bedelato tasbiix kale iyo adkaar kale in hoos u akrisato laakiin aadan iska aamusin amaadan sheeko kale gelin alxadiidu thaamin cashar xadiiska toban iyo sideed iyo bacda almiatayni laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu xalaal uma ahan liimra'atin islaam islaantaasoo tu'minu rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe an tusaafira inay safarto masiirata yowmin wa leylatin habeen iyo maalin socodkood intii loo socdo habeen iyo maalin inay safartaa uma banaana xalaalna uma ahan gabadh ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan laysa macaha la jirkeeda xaalayson ahaanin xurmatun xurmatun ey maxramun maxram iyadoon la jirin maxramkana waxaa loola jeedaa laba shay zawjkeedii kow iyo nin waxa weeyaan qaraabadeeda oo aan guur u qaban karin weligiis sida aabbaheed walaalkeed wiilkeed awowgeed abtigeed adeerkeed dadkaas weeye waa in intaas mid la socdaa ama maxramka waxa weeyaan zawjkeedii inuu la socdo iyo inay la socdaan aqaaribta aan guur u qaban karin ragga ah oo qaangaarka ah oo ah waxa weeyaan sida zawjkeeda qaraabadiyana waxaa ka mid a aabbaheed adeerkeed wiilkeed walaalkeed ama ku aabbiyo hooya ama ku aabba ama ku hooya walaalka in adeerka maya kaasu waa ajnabi waa guursan kara ilaa abtiga wiilka u dhalay may waxaas dhan lama ogola marka gabadhii ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan safar uma bixi karo hadeer waxaa laga soo hadlaya weliba waa xajka waa xajka halkan marka xadiiska wuxuu ugu soo arooriyey waxay tahay xajna ma aadi karto kumana waajibin hadday weydaba maxram maxram hadday weydo maba ku waajibin maba ku waajibinba wa fii lafdi lbukhari waxaa kusugnaa laa tusaafir ma safri karto masiirata yowmin maalin intii loo socdo ilaa macadi maxramin maxram inuu la jiro maalin maalin xataa intii loo soco karo maalin qofka waxa weyan ratiga raran wataa meesha u soco karo xalaal uma ahan gabadhu inay u safartaa riwaayad kale waxay leedahay safar wax la yidhahdaba ma aadi kartaba imaamu nawowi saxiixulmuslimka markuu sharxayey markuu sharxayey wuxuu sheegay axaadiista gobol waxay sheegeen saddex maalmood qaar labo qaar habeen iyo maalin qaar maalin qaarna waa itlaaqeen mid maqsadkuna waa wax safar lagu magacaabo safar wax lagu magacaabo gabadhu inay aada waa xaaraan ama xaj haat ama meel kale haat ilaa maxram ay hesho maxramka la sheegayna waa intaas aan soo sheegnay shaaficiyada waxay ku daran qowl ah waxay leeyihiin waxay yidhaahdaan gabdha fiqaad ah oo diintooda aada loogu kalsoon yahay oo koox ah hadday hesho waa la safri kartaa oo diintooda aada loogu kalsoon yahay laakiin daliil male warkaas wax daliila male xaj ma aadi karto waana caasiyad hadday xajka aado iyadoon maxram lahayn meel kalena warkeedba da gabadha hal mara ayaa loo ogol yahay hal mara ayaa loo ogol yahay inay gabadhu waxa weeyaan ay aadi karto oy safri karto maxram la-aan maxram la-aan waana ijmaac culummada waa maxay meeshaasu waxa weeye waa markii ay daarul xarbi waddan gaala xarbiya markay joogto oy ka soo hijroonaydo hadday weydo maxram dhihi maydo maxram aan waayo gaaladan iska dhex jooga waa ijmac imaamu nawowina saxiixulmuslimka ayuu kusoo naqliyey alqaadi ciyaad ayuu kasoo naqliyey ijmaacaas inuu sheegay xadiiska markuu sharxaya kun iyo saddex boqol soddon iyo sideed ijmac inay tahay inu banaantay gabadha markay wadan gaala kasoo tegayda maxram la-aan iska soo dhaqaaji kartaa haddii ay weydo maxram hadday maxram heli karta dee maxramkaa wanaagsan alxaafid ibn xajar wuxuu yidhi xadiiskan waxaa loo daliishaday safar gabadha inuusan u banaanayn oo xaaraam uu ka yahay maxram la-aan waana ijmaac uu yidhi xajka iyo cumro intaan ahayn iyo wadan gaala inay kasoo tagto xajka iyo cumrada shaaficiyadu way khilaafsan yihin waxay leeyihiin waxa weeyaan gabadhu maxram waa inay hesho hadday weydana gabdha fiqaad ah oo aad diintooda loogu kalsoonya kooxa waa inay hesho intaasay khilaafka ku jiraayeen intaas weeyaan intaasuna daliil maleh marka gabdhaha iska wareegaya maanta musiibada dhacday gabdhaha iska wareegaya ee waxa weeyaan ganacsatada ah ee gaariga sii saaran ee soo saaran ee ragga shayaadiinta baalka ku haya ee waxa weeyaan iska wareegayo shaqadooduba ay tahay inay baabuurtaas ku safraan badeeca gobol ka qaadaan gobol kale u rabaan xaasimad ka qaadaan tuulo geeyaan waa inay ogaadaan camalkooda alla inuusan barakaynayn maadaama ay macaasi ku shaqaynayaan waana macaasi safarkaasu marka ilaahay inuga baqaano toobad keenaano waxa weeyaan amay maxram mar kasta la socdo helaan haddaysan heli karinna ay ganacsigooda meel ay degan yihiin u bedeshaan oo wadadaas iska bedelaana ilaahay weynaa ha waafajiyo sidaasaa ku waajiba umana banaana arrintaasu inay qararaf ka shaqaydo gabadh aan maxram la socono iska wareegayda waana meesha fasaad weynu ka yimid al baabu lfidyati fidyadii baabkeedii haadaa kanu maxalu maxalkiis weye fidyada waxaa la ihahdaa qofka waxa ku waajiba uguna waajiba sabab waajib uu ka tegey oo xajka waajibaadkiisa ka mid ah ama ficil uu sameeyey oo xaaraam ah oo waxyaalaha qofka muxrimka ka xaaraamta ka mid a marka fidyada taasaa la yihahda fidyada waxaa la ihahdaa qofka wax ku waajibay waajib uu ka tegey sababteedna ugu waajibay waajibaadka xajka xajka wuxuu leeyahay waajibaad wuxuu leeyahay arkaan xajka marka la joogo waajib iyo rugn shaqo iskuma laha iskuma laha waana tiri doona insha allahu mar waajibaadka iyo arkaanta labadaba marka waana kala duwan yihin iyo sunooyin wuxuu leeyahy o kale maxduuraad waxyaala xaaraam ah marka waajibaadka qofku hadduu mid kamida ka tago dhiiga laga rabaa neef inuu gawraco ama waxyaalaha maxduuraadka oo xaaraamtaa hadduu wax kamida sameeyana waawaya dhiiga laga rabaa marka islamana eka islamana eka waxyaalaha laga rabaa rugni laakiin hadduu ka tago rugnigii xajku ma ansaxayo ilaa uu la yimaado ilaa uu la yimaado marka waxyaala ka mid o halkan uga hadlaya alxadiiu taasica cashar xadiiska sagaal iyo tobneeye marwiyin waxaa laga wariy alxadiiu taasic cashar bacda almiatayni marwiyin waxaa laga wariy can cabdillaahi bni macqil cabdillaahi ibni macqil cabdillaahi ibni macqil qaala wuxuu yihi jalastu waxaan la fadhiistay ilaa kacb ibni cujra radia allahu tacaala canhu kacb ibni cujra oo saxaabi ah ayaan la fadhiistay ayaan la fadhiistay ayaan la fadhiistay cabdullaahi bni macqil waa taabici waa kuufi waa fiqa wuxuu dhintay siddeetan iyo saddex markay hijriyadu ahayd siddeetan iyo saddex markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay radia allahu tacaala canhu can cabdillaahi bni macqil waxaa laga wariyay qaala wuxuu yihi jalastu waxaan la fadhiistay ilaa kacb ibni cujra fasa'altu waxaan weydiiyey can ilfidya fidyada ayaan weydiiyey marka taasna waxay kutusaydaa ahlulcilmiga in loola laabto masaa'ilka la weydiiyo oo qofka camal markuu gudagalaya intuusan camalka samayn uu waxa weyan axkaamtiisa ka caddaysto ahlucilmiga fa qaala wuxuu yidhi yinu nazalat fidyadu waa soo degtay fiya anay igu soo degtay aayadda fidyada ka hadlayda wey faman kaanuu minkum mariida may wa atimu alxaja waalcumrata lilah fain xsirtum famasaysana min alhadyi faman lam yajid fain xsirtum famasaysana min alhadyi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila halkaasa laga hadlaa fidyada waxa weeyaan walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila faman kaana minkum faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'sihi fa fidyatu min siyaamin ow sadaqatin ow nusuk ilahay weyna wuxuu leeyay qofkii xanuunsan madaxa yaan horta la isku xiirin qofka waxyaalaha ka xaaraamta waxaa kamid a xaajiga ah n waxaa ka xaaraamta tintiisa korkiisa ku taalla inuu jaro waa ka xaaraam inuu u qasto oo xiiro tinta korkiisa ku taalla ama si kale u gubo inuu gubo inuu xiiro inuu waxaweyn jaro inuu siisiibo waa ka xaaraam culimmadu waxay ku xambaaran waxay la mid ha yidhahdaan cidiyahana ma jari karo intuu camalkaas ku jiro marka walaa taxliquu ru'uusakuma ilaahay yidhi madaxyaalkiina xirinina xataa yabluga alhadyu maxila markaasu ilahay yidhi faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'si qofkii jiran ama madaxa dhibaata uga sugantao injiru ka gasho madaxa oo adkaysa waayo tintii dhibto waxa weeyaan ha iska xiiro waxaa u banaan markaas saddex shay inuu soomo waana saddex maalmood sida xadiiska aan ku arki doono iyo inuu neef xoolaa qalo neef ariya qalo ugu yaraan iyo inuu waxa weeyaan lix miskiin uu midkiiba sac barkiis raashina siiyo taas ayaa laga rabaa marka aayaddaas weeye marka qaala wuxuu yidhi kacbi muxuu jira nasalad way soo degtay fidyadu fiya anay igu soo degtay khaasatan gaar ahaan wahiya xukunkuna aayaddaasuna lakum idinka muslimiinta idiin sugnaatay caamatan guud ahaan xukunku dadka u ka dhexeeya laakiin sababka anu ahaa xumilad waa la iqaaday xumiltu waa la iqaaday dhe ilaa rasuulilahi rasuulka ilah xaggiisa la iqaaday sala allahu calayh wasalam walxaal alqamlu injirtu yatanaaharu uu ku daadanayo calaa weji wejigayga iyadoo injirtu wejigayga kusoo daadanayo inta tiradii ka badatay inta la qaaday oo aan la xanuunsaday oona soco karin aan rasuulka la iigeeyy taas waxay kutusaydaa dhibka laga mari jiray xajka iyo haddeer sida faakaysiga raaxadu iskaga noqday say u kala fogantahay ilaa shan boqol oo kilomitira loosoo lugaynay oo lug loo soo aaday oon intaas waxa weeyaan markaasaa injirta ku bixin fa qaala nabigu wuxuu yidhi ma kuntu ma ahayn ura mid u malaynaya alwajaca xanuunka maa kuntu ma ahayn waa kaasa maa kuntu ma ahayn ura mid u malayn ura waa adun mid u malaynaya ma ahayn alwajaca xanuunku balaqa bika inuu kula gaaray ila ma ara meeshaan arkayo ma u malaynayn xanuunku heerkan inuu ku gaarsiiyey ow kuntu ma ahayn uraa mid u malaynaya aljahda dhibka jahdiga waa dhibka juhdigana waa dadaalka jahdiya hadda loola jeeda dhibka u malayn balaqa bika inuu kula gaaray ma ara meeshaan arkayo atajidu shaatan rir ma heli kartaa faqultu waxaan idhi laa ma heli karo faqaala wuxuu ihi sum alaaata ayaamin saddex maalmood soom ow adcim quudi sittata masaakiin lix miskiin likulli miskiinin miskiin kastana waxaa sidaa nisfu sac marka waxa weeyaan fidyada laga rabo qofka waxa weeyaan tintiisa xiira culimmadu waxay yidhahdeen waxaa lamid a qofkii ciddi jara qofkii catar marsada qofkii madaxiis ninkii madaxiisa daboola ninkii wejigiisa daboola kulli waa isku mid waa faakihayste waxaa laga rabaa kafaara kafaaradaasuna waa wa takhiir tartiib ma ahan hadduu rabaa saddex maalmooduu soomi hadduu rabaa waxa weeyaan ri ayuu gawricin hadduu rabaa riyuu gawricin hadduu rabaa saddex maalmood soomin hadduu rabaa lixin miskiinu quudin miskiinkiiba sac barkiis ayuuna siinaya wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa fa amarahu rasuululahi rasuulka alla wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam an yudcima inuu quudiyo faraqan dembiil bayna sittati lix dhexdood lix inuu uquudiyo dembiil dambiilshu waxay qaada faraqa marka wuxuu qaadaa waxa weyn saddex saac ow yahdiya inuu hadiyeeyo shaatan ri oo ri u gowraco ow yasuuma inuu soomo halaaata ayaamin saddex maalmood marka waxa weyn soonka meeshuu rabuu ku soomi karaa laakiin neef hadduu qalayo iyo hadduu raashin bixinayo xaramka mako ayaa laga raba inuu geeyo oo masaakiinta xaramka uu siiyo masaakiinta xaramka inuu siiyo ayaa laga rabaa marka hadyigan waa tartiib xadiidkan riwaayadan dambaan caddaynayda inay tartiib tahay qur-aankuna sidaas ayuu ahaa faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'sihi fa fidyatu min siyaamin ow sadaqatin ow nusukin owduna waxay tusaydaa takhiir marka saddexda ayuu kala dooranaya tartiib ma ahano mid gooni u waajibaya ma jiro allah subxana wa tacala
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عن كسوة إن كتابك عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي وحنسو قارني كتاب الحج لحديثة باب حرمة مكة أيام عشر كأنه قبل لابانيا عنش الكسد حيا اللباتنا باب حرمة مكة maka xurmadeeda baabkiisii haadaa kanu maxaluhu waa meeshii looga hadlayay magaalada maka almukarama ixtiraam iyo xushmo weyn ayaa ilaahay u yeelay allana wuu weynayy subxaanahu wa tacaala sababtoo ah waxaa ku yaala beytkii ugu horreeyey oo dhulka korkiisa laga dhiso dadka loo dhiso si ay allah ugu caabudaan si ay allah ugu caabudaan sida allah yidhi subxaanahu wa tacaala ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata mubaarakan wa hudan lilcaalamiin guriga ugu horreeyo dadka loo dhigay oo dhulka korkiisa la dejiyey si dadku allah ugu caabudaan waa midka baka ku yaalla baka waa ismun min asmaa'i maka marka beytkii ugu horreeyey maadaama uu yahay beytka ugu fadliga badan oo dhulka korkiisa ka dhisanna uu yahay waa meel la weyneeyo xushmo badan iyo karaamo badan iska leh oo dadka mu'miniinta quluubtooda ku weyn alxadiidu cishruuna bacda almiatain xadiiska labaatan iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi shurayx khuwaylid bni camrin alkhusaaci alcadawi radia allahu canh can abi shurayx abi shurayx waa kunyadiisa magaciisana waa khuwaylid ibni camr alkhusaaci alcadawi khuwaylid ibni camr alkhusaaci alcadawi qabla maka qabla fatxi maka ayuu islaamay maalintii mako qabiiladiisa reer bani kacab calankooda ayuu sidoo muslimiinta u sidoo qabiil qabiil ayaa ciidanka nabigu u qaybiyey sala allahu caleyhi wasalam marka ciidanka qabiilkiisa reer bani kacab calankooda ayuu siday wuxuuna dhintay markay hijiriyadu ahayd sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sideed maaha waxaan rabaa sideed lixdan iyo sideed lixdan iyo sideed sida ibnu mulaqin uu yidhi imaamu nawowina uu jasmiyey sharxulmuslimka sheekh taqyudiinna uu ku raacay oo uu sidaas oo kale yiriyaan ula jeedaa taqyudiin iyo nawowi ulama jeedo wuxuu ku raacay taqyudiin nawowi marka ibnu mulaqin sidaas ayuu yidhi sidaasuu jasmiyey ninka la yidhaahdo imaam nawowi sharaxa saxix muslimka taqyudiinna ibnu daqiiq ulciidna sidaas oo kaleeto ayuu yidhi saasaan ula jeeda can abi shureyx khuwaylid ibni camrin alkhusaaci alcadawi radia allahu canhu annahu khuwaylid ibnu camr saxaabigaas jaliilka ah qaala wuxuu ku yidhi licamar ibni saciid ibni caas camar ibnu saciid ibnu caas isagu saxaabi ma ahan waa ninka caanka ku oho la yidhaahdo ashdaq dadkii dambe oo muslimiintii dambe ayuu ka mid ahaa saxaabi ma ahayn aabihiis ayaa saxaabi ahaa camar ibnu saciid ibnu caas saciid ibnu caaskaas ayaa saxaabi ahaa marka nimankii madaxda ahaa oo reer bani umaya ayuu ka mid ahaa oo khaasatan gobol magaalada madiine oo kaleeto ayuu waali uga ahaa ninka la yihahdo yaziid ibnu mucaawiya yaziid ibnu mucaawiya ayuu madax uga ahaa marna waxaa loo dhibay dimashqa markii ugu dambeydana markay hijiradu ahayd toddobaatan ayaa magaalada madiina magaalada ee waxaan ula jeedaa dimishqa ayaa lagu dilay annahu khuwaylid ibnu camr alkhusaaci qaala wuxuu ku yidhi licamar ibni saciid ibnu caas walxaal huwa camar ibnu saciid yabcathu uu dirayo albucuutha ciidamo ilaa makata maka uu dirayo yaziid ibnu mucaawiye ayuu waali uga ahaa magaalada madiina marka markii mucaawiya uu dhintay oo u dardaarmay khilaafadii muslimiinta wiilkiisii yaziid ahaa ayaa waxa weeyaan waxaa diiday cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cawaan oo magaalada maka joogay dadkii magaalada maka joogana waxay beeco la galeen cabdullaahi ibnu zubayr marka wuxuu ninka la yidhaha yaziid ibn mucaawiya uu amar kusoo siiyey waaligiisii magaalada madiina camar ibnu saciid ibnu caas al ashdaq inuu ciidamo u diro magaalada mako ku duula oo la soo dagaalama cabdullaahi ibnu zubayr oo cabdullaahi waxa weeyaan ciidankiisaas meesha ka saara amase beeco ka keena inay beeco la galaan ninka la yidhaahdo yaziid ibnu mucaawiya ciidankii ayuu diraya marka camar ibnu saciid marka isagoo diraya ayuu arkay khuwaylid ibnu camar alkhusaaci abushurayx saxaabigaas ayaa arkay marka magaalada makana waa magaalo ay xaaraam tahay in lagu dagaalamo qof banu aadan oo nabiga ka dambeeya aan ilaahay u xalaalayn inuu ku dagaalamo xadiid marka nabiga uu ka maqlay ayuu u sheegay ilaa cilmiga waqtiga loo baahan yahay in la sheegaa la rabaa ninkaas amiirka oo daalimka maadaama uu yahay si tartiib ah oo dhimrin leh ayuu ula hadlay wuxuu yidhi iidan lii ii fasax ayuha alamiiru amiirkaanow an uxadidaka inaan kuu sheega qowlan hadal hadalkaasoo qaama uu la istaaga bihi hadalka rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam alqada berridii ka dambeyday min yowmi alfatxi maalintii maka la furtay amiirow ii fasax marka waa qaabka loola hadlo waxa weeyaan dadka madaxda ah umarada ah mas-uuliyiinta ah marka waa dhaqankii saxaabada waa dadka ahlu xikmada iyo culummada dhaqankooda waa dhaqankii nabiyaalka waa tarbiyadu ilaahay subxaana wa tacaala ku tarbiyay ambiyadiisa fircoon oo axad ka gaalnimo badan ama ka madax adag uusan jirin markuu u diray muuse iyo haaruun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qowlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhshaa faquulaa lahu qowlan layina lacalahu yatadakaru aw yakhshaa waxaad ku tirahdaan hadal jiricsan marka dadka mas-uuliyiinta marka lala hadlayo si rifqi ah oo dhimrin badan oo degan ayaa la rabaa xaqa in loogu sheego sidaas weeyaan tarbiyada oo nabiga sala allahu calay wasalam saxaabadu ay ka barteen dhaqankii saxaabaduna sidaas uu ahaa ninkan daalimka oo kacbada iyo beytka alla weeraraya maadaama nin muslimaba uu yahay asagaa kasii xaqnimo badan marka fircoon in waxa weyn loo dhimriyo asagaa uga xaqnimo badan marka iidan li ii fasax uu yidhi si hadalkiis uu ta'hiir u yeesho si degan ayuu ula hadlay ma caayin ma aflagaadayn mimbarada kama caayin shacabka kuma dirin iidan li ii fasax ayuu yidhi ayuha alamiiru amiirkaanow an uxadidaka inaan kuu sheego qowlan hadal hadalkaasoo qaama uu la istaaga bihi hadalka rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam hadalkaasna rasuulku wuxuu sheegoo la istaagay alqada berridii ka dambeeda min yowmi alfatxi maalinta maka la furtay hadalkaas marka hadalka aad inuu u hubo oo uu soo xifdiyey oo si fiican usoo dabdiyey ayuu rabaa inuu dareensiiyo si hiqa fiican ay qalbigiisa usii gasho oo uu ogaado xadiiskan inuusan ahayn wax uu halmaamay iyo wuxuu ku shakisan yahay midna wuxuu yidhi qowlkaasoo samicatu ay maqleen udunaaya labadaydan dhagood waa maqleen wa wacaahu waxaana weeleeyo soo xifdiyey qalbi qalbigayga qalbiguna waa xifdiyey dheguna waa soo maqleen halkaas culummadu waxay ka qaataan meesha waxa weeyaan qofka uu wax ka xifdiyo ama uu wax ka fahmo ama caqligu ku jiro waa qalbiga ee madaxa maahan waa qalbiga qalbigaygaa xifdiyuu leeyay oo qalbigan kusoo xifdiyey wa absarathu wayna arkeen nabiga caynaaya labadayda indhood xiina takalama bihi markuu hadalkaas ku hadlayay labada indhoodna waa uga jeeday taasna waxay ka qaataan culummada qofka marka uu dhegaysanayo cilmiga inuu u jeedo shiiqa uu masalada ka qaadanayo oo uu xadiidka ka warinayo macno dheeraadahay kasii leedahay inuu maqlayo marka inuu maqlayo una jeedo sida ugu fiican waa sidaas ujeedidaas macno dheeraad ah iyo ayay sii keeni kartaa taas ayay waxa weyan culummadu halkaas ka qaataan marka wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alay slam markuu ku hadlaayo waa u jeeday aniga waa aan u jeeday nabigu markuu ku hadlaayo sala allahu caleyh wasalam annahu nabiga xamidallah allah ayuu mahadiyey wa ahnaa caleyh allu ammaana taasna xukunka laga qaataa wuxuu yahay qofka muslimka markuu rabo inuu hadlo oo uu hadal jeediyo waa inuu waxa weye nabiga uga daydo nabiga sala allahu caleyh wasalam allah ayuu mahdi jiray markuu hadli rabo oo uu dadka la hadlayo marka qofka hadalkiisa waa inuu ku bilowdaa xamdiga allah oo ilaahay ammaano nabiga ku saliya sala allahu caleyh wasalam uma qaala nabigu wuxuu yidhi ina makata magaalada mako xaramaha allahu allah xaram ka dhigay xurmada ay leedahay oo geedaheeda in la gooyo xaaraamta taha in lagu dagaalama xaaraamta tahay dad ma siina alla siiyey xaramaha allahu allah xaram ka dhigay tacaala ilaahay wuu sarreeyaa walam yuxarimhaa xaram kama dhigin mako annaasu dadku xaram kama dhigin oo xurmadan ma siin dadku falaa yaxilu xalaal uma ahan limri'in qof qofkaasoo yu'minu rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaama an yasfika inuu daadiyo bihaa magaalada mako daman dhig inuu ku daadiyo nusqooyinka cumdaha gobol ka mid a halkaas waxaa ku jira xaramaha allahudaas waxaa ku jira yowma khalaqa asamaawaati waalarda laakiin bukhaari muslim kuma yaalo lafdigaas wuxuu ku yaalla axmed iyo daxaawi mushkilu aathaarka xadiiska soo socday ku jirtaa yma khalaq allahu samaawaati walard yowma khalaqa samawati walarda laakiin kan kuma jirto markay bukhaari muslim ku yaallo laakiin xadiidka laftigiisa marka uu ku yaallo axmed iyo daxaawi mushkilu aathaarka waa ku jira marka nabigu wuxuu uleeyahay sala allahu caleyh wasalama xalaal uma ahan qof limri'in qof yu'minu rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri an yasfika inuu ku daadiyo bihaa maka daman dhiig walaa yaxduda inuu gooyaana xalaal uma ahan bihaa mako shajaratan geed wuxuu sidaas uleeyahay qof ay xalaal u tahay ma jiro mid aakhira rumaysan iyo midaan rumaysnayn laakiin qofka aakhira rumaysan oo allah rumaysan iimaankiisa ayaa waasic ah ama maanic ka mancinaya ah inuu ku dhaco manhiyaadkan marka waxaa u hogaansamaya nahyigaas nabiga sala allahu caleyhi wasalam oo magaaladaas xurmo xurmadeeda ilaalinaya waa qof iimaan laho allah iyo qiyaamo rumaysan sidaas weeye marka qofna dhiig kuma daadi karo kuma dagaalami karo geedaheedana ma goy karo qof allah iyo qiyaamo rumaysan hal geed oo ku yaalla in la gooyaa ma banaana geedaheedoo dhan qof xaajiya iyo qof aan xaajiyan waa iskugu mid waa xaaraam in la gooyo in la gooyaa waa xaaraam laakiin laba geed ayaa jirta oo ijmaac ah oo la goy karo mid waxa weyan geedka idkhirka layidhaha oo nabigu soo reebay xadiiskan soo socdaan arki doono geedka labaadna waa wixii banu aadamku iyagu ay beereen geedaha iyagu ay beereen way goy karaan marka ilaahay fadligiis iyo nicmadiis wax kastoo shubhaada oo gadaal laga keeni karo ilaahay nabigiis ayuu sii sheegay waxa weeyaan dawadii lagu dawey lahaa waxaa dhici karta dad badan oo mujrimiin ah inay nabiga gadaalkiis ku dagaalamaan magaaladaas mako oo ay yidhahdaan nabigaba waa la dagaalamay gaala haysatay annaguna gaalaan haysato waa la dagaalamayna laakiin taas nabigu waa sii daweeyey waa tanaa nabigu wuxuu yidhi fa in axadun fa in tarakasa hadduu banaysto axadun qof tarakasa hadduu banaysto biqitaali rasuulillahi rasuulka ilaahay dagaalkiisii hadduu ku banaysto sala allahu caleyh wasalam oo uu yidhaha rasuulkaa ku dagaalamay sidaas darteeda anna waa ii banaanta inaan ku dagaalamo hadduu yidhaahdo gaalaa haysatay nabigaa ku dagaalamay kufrigiiyuu ka nadiifiyey anigana markay gaala haysato way ii bannaan tahay qof hadduu sidaas yidhaahdo faquuluu dhaha ina allaha alle qad adina waa u fasaxay lirasuulihi rasuulkiisa sala allahu caleyhi wasalam walam ya-dan lakum idinkana inima fasixin wa inamaa wax kale ma ahan marka waa inuu ogaadaa qof banu aadana oo nabi maxamed ka horreeyeyna looma fasixin qof ka dambeeyana loo fasixin ma inuu ku dagaalamo nabiga unbaa loo fasaxay weliba nabiga maalin walba fasax uma ahayn inuu ku dagaalamo waxuu nabiga ogsoon tihiin labaatan iyo saddex sano ayuu waxa weeyaan diintaas waxa weeyaan dadka ugu yeerayey saddex iyo toban sano hore ayuu joogay magaalada mako saddex iyo tobankaas uma banaanin inuu ku dagaalamo markuu ka tegey waxa weeyaan sanadii sideedaad ahayd marka la furtaye sideedaas sano maalinkaas la furaa inta ka horreedo madiino joogayna uma banaanayn inuu ku dagaalamo uma banaanayn oo xalaal uma ahayn marka maalinkaas unbaa loo fasaxay isla maalinkii maalinkii ku xigayna waa laga joojiyey oo waxa weeyaan waa la taxriimkeediiya lagu celfi taasaa nabigu caddaynaa wuxuu yidhi nabigu waa inamaa wax kale maahan adiina lii waa i fasaxay alle saacatan saacad saacadaasoo min nahaarin maalin ka mid ah waqad caadad xurmatuhaa xurmadeediina waa soo laabatay alyawma maanta waa maantii maka la furtay maantii ka dambeedu hadlaa maanta xurmadeedi waa soo laabatay ka xurmata sida xurmadeedii bilamsi shalay shalay intaan la ii fasixin siday aheeday maantadan aan hadlaya tahay saasuu yidhi nabiga sala allahu caleyhi wasalam xurmadeedii sideedii kusoo laabatay falyubaliq ha gaarsiiyo ashaahidu qofka waxa weeyaan joogaa alghaa'iba qofka maqan ha gaarsiiyo markaas uu nabigu hadlaayo sala allahu caleyh wasalam dadkii joogay uu wuxuu leeyahay nabiga sala allahu caleyh wasalam waxa weeyaan ha gaarsiiyeen dadka maqan marka saxaabigan jaliilka abu shurayx khuwaylid ibni camar waxa weeyaan wuxuu ku dhaqmay amarkaas nabiga sala allahu caleyh wasalam maalinkaas ayuu joogay markaas ayuu gaarsiiyey waxaana maalinkaas aan joogin ninkan waxa weeyaan daalimka oo ah camar ibnu saciid ibnu caas ee loo yaqaano ashdaq maalinkaas asagu ma joogin marka ninkaas aan joogin uu gaarsiiyey laakiin dadka dhaalimiin mar hadday yihiin diinta alle markii loo sheego wax sheekooyin iyo hadal muran ah ayay waxa weeyaan ka horgeeyaan diinka alle faqiila waxaa lagu yidhi liabi shurayx saxaabigii jaliilka ah liabi shurayx khuwaylid ibnu camar waxaa lagu yidhi maa qaala laka muxuu ku yidhi markaad u sheegtay xadiiskaas nabiga ciidankii ma joojiyey qaala wuxuu yidhi abi shurayx qaala wuxuu yidhi ninkii amiirka ahaa oo ahaa waxa wayaan camar ibnu saciid ibnu caas wuxuu yidhi ana aclamu bidalika minka anaa kaaga oqoon badan iska da arrimahan dagaalka iyo waxaan anaa kaaga oqoon badan xugunkooda waa nin saxaabiya ayuu leeyay anaa kaaga oqoon badan isaguna saxaabi ma ahan oo nabigii xadiisiisii kama dhegaysan ana aclamu bidalika anaa kaaga oqoon badan minka yaa abaa shurayx abaa shurayxow ina alxarama xaramku laa yuciidu ma magangeliyo caasiyan qof caasi ah cabdullahi ibnu zubayr uu leeyahy waa caasi marka ma magan geliyo xaramku walaa faaran bidamin qof dhiig la cararayna ma magan geliyo xaramku walaa faaran bikharibatin fasaad amase waxa weeya burcadnimo qof la cararayna xaramku ma magan geliyo fiiri hadalkii nabiga ee waxyiga ahaayo ilaahay nabiga usoo waxyooday sheekadaas afartaas kelima oo sheekadaah asagu jeebkiisa uu raba inuu uga hortago waana qaabka daalimiinta mufsidiinta ah kharibada maxaa la yidhahda alkharibatu bilqa ilmucjama kha dhibic leh iyo waraa ilmuhmala ayaa la aqriyay hiyo alkhiyaanatu waa khiyaanada wa qiila waxaa la yidhi albaliyatu waa musiibada wa qiila waxaa la yidhi atuhmatu waa tuhmada wa aslu asalkeedu fii sariqati libili geela xatooyadiisa la yidhaha khariba qaala shaaciru wuxuu yidhi walkharibu geelqaadka qofka geela qaado geela dhaca allisu ee tuugga ah yuxibu wuxuu jecel yahay alkhariba geelqaalkalu jecel yahay tuugga geelqaadka ah wuxuu jecel yahay geelqaad kale oo tuug kalaa tuugu tuug kaluu jecel yahay qof wanaagsan ma jecla ma jecla laakiin ninkii daalimka ahaa in allaha ina allaha yuwalli haalimiina bacdahum bacdaa ilaahay wa yusalitu bacduhum bacdaa ilaahay dhaalimiinta gobolkood gobolka kalu ku sallida ninkii ciidankii waa diray cabdullahi ibnu zubayr ciidankii markuu ogaaday inay kusoo socdaan ciidan uu ka horgeeyay inta laba u kala jabiyey weliba dhinacyaduu ka maray waana baabi'iyey ninkii watayna waa qabtay si u garaacayay ayuu dilay marka kadib waxa weeyaan siday ugu shaqaysanayen nimankii reer bani umaya markay ahayd hijiriyadu lixdan iyo sagaal ayaa magaalada dimishqa waxa weeyaan cabdimelig ibnu marwana u dhiibay meeluu aaday wuu khiyaanay hantidii baytulmaalka tiilayna wuu qaatay waxuuna damaaciyey inuu afgembiyo magaaladii uu la wareego sidaas ayuu damcay cabdimelig waa soo laabtay waa hareereeyey kadib waxa weeyaan dhagar ahaan u qabta wuxuu yihi ku dil maaye isoo dhiib waa isdhiibay markaasuu madaxana ka gooy marka qofka daalimka ee muslimiinta unixi diida ee waxa weeyaan maalin kasta hebel burburi ku fakera asna ilaahay subxaana wa tacaala dhaalim kaleeto ayuu ku sallidaa dhaalim kale oon u naxayno ilahay asagana ku sallidaa alxadiidu alxaadi walcishruuna bacda almiatayni xadiiska koob iyo labaatanaad laba boqol ka gadal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma ilahay raadia ka noqda qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam yowma fatxi maka magaalada maka furesh maantii la furtay wuxuu yidhi laa hijrata wax hijra ma ahanin bacda alfatxi fatxa furashadeeda ka gadaal hijrada waxa weeyaan waxaa loola jeedaa waxa weeyaan laa hijrata min maka hijro dambe oo maka laga hijroodaa ma ahaanin bacda fatxi furashada la furtay ka gadaal maxaa loola jeedaa sidau yidhi ibnu mulaqin kitaabkiisa axlaamkaa wuxuu yidhi liannaha saara daara islaami sababtoo ah maalinkaas la furtay kadib waxay noqotay daarulislaam waxa weeyaan hijraduna waxay ahayd min daari lxarbi in laga soo hijroodo arrintan marka wuxuu yidhi ibnulmulaqin raximahullah kitaabkiisa alclaam bifawaa'idi cumdat alaxkaam markuu xadiiska sharxayay wa hada yatadamanu mucjisatan lirasuulillahi sala allahu calayhi wasalam hadalkan nabiga ama xadiidkan wuxuu koobsanayaa mucjiso rasuulka oo rasuulka ilaahay uu siiyey mucjisadaas waxay tahay oo nabiga ilaahay u waxyoodo wuxuu ogeysiiyey biannaha tabqaa daara islaamin inay weligeed ku baaqi noqonaydo daarulislaam oon sida maalinkaas nabigu u furtay kadib aan gaala qabsanayn oo aan dowlad gaalaha xukumayn weligee dambe ilaa qiyaamuhu ka dhacayo muslimiintoo dhanba adduunka waxa weyan qof iimaan ku jira ilaa qalbigiisa laga qaadayo waxa weeyaan dib dambe gaala inaysan u qabsayn sidaas weeyu yidhi laa yutasawaru minha alhijra marka hijro lama suuray karaba dib dambe in looga hijrooda wax la suuray karaba ma ahanba ma ahanba ilaa waxaa laga hijroodaa meel gaala joogte meel gaala joogto ayaa laga hijroodaa laakiin markii hore waxaa looga hijroonayay daarulxarbi ayay ahayd kufaar ayaa joogtay waxa weeyaan sidaasaa looga hijroonay sidaasaa looga sidaas laftirkeedu ayuuna yidhi sheekh taqiyudiin kitaabkiisa sharaxa ah ee waxa weeyaan ibnu daqiq kitaabkiisa sharaxa ixkaamu axkaamka marka laa hijrata hijra mahani bacda alfatxi magaalada mako hijro laga hijrooda ma jirto weeye maalinkii maka la furtay ka gadaal laakiin magaalooyinka kale kufaartu joogta in laga hijroodo waxa weeyaan waa xadiis saxiixa nabiga sala allahu caleyhi wasalam laa tanqadicu alhijratu maa qutila alkufaar inta gaalo lala dagaalamayo oo jihaadkuba sharci yahay hijradu go-i maydo meel kastoon qofku aan la ku caabudi karin inuu ka hijroodaa waa sharci waa sharci inuu ka hijroodaa marka hijrada laga hadla waa maka walaakin jihaadun jihaad ayaa ahaaday bacda alfatxi iyo waniyatu niyo waxa marka haddii meeshaas hijradii maka laga hijroonaya ay joogsatay oo ajarkeedaas halkaas ku joogsaday waxa aan joogsan ee baaqiga ah waa jihaadkii iyo niyo maxaa loola jeeda iyo niyo laba shay ayaa lagu fasiraa jihaadkii horta waa baaqi noqonaya ilaa qiyaamu saaca wax nasaqay ma jiraan mid waa macnahaas waa iska cadyahay iyada waa mid midda waniyatunta laba macnay leedahay marka waxa weeyaan jihaadka iyo in la niyeysto oo qofku wax u jihaada aysan noqonin wadaniyad oo aysan noqonin qowmiyad oo aysan noqonin waxa weeyaan kursi oo aysan noqonin qaniimo ee ay noqoto litakuna kalimatullahi hiy alculyaa macnaha labaad waniyatu waxa weyan qofku maalin walba jihaadku ma jiro maalinku jihaadka ku jiro waa inuu haddee ikhlaas iyo ilaahay dartiis u jihaadaa cadowga alle cidduu la jihaadana ay noqoto kufaarta uu la jihaadaa maalinka uusan markaas jihaadka ku jirinna waa inuu niyeysan yahay maalinka iyo fursaddu markay soo marto inuu jihaado sababtoo xadiiska saxiixa nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam man maata walam yaqzu walam yuxadith nafsahu biqaswin maata calaa shucbatin min annifaaq qofkii dhinta asagoo waxa weeye aan jihaadin oo aan duulinon cadowga alle ku duulin waxa weeyaan naftiisana aan ugu sheekayn inuu duulo oo aan ku fekerin qayb nifaaqa ka mid a ayuu ku dhintaa marka waa arrin khadiir ah qofka muslimka waxaa la rabaa inuusan dhiman isagoon qalbigiisa aan ku fekerin inuu jihaado oo waxaa la rabaa maalinkay fursadda usoo marto ee jihaadkii uu u suurtagalka yahayna inuu jihaado oo ilaahay ku caabudo maalinka aysan u suurtagal ahayna inuu niyeysan yahay oo qalbiga ka niyeysan yahay maalinkay fursadda usoo marto inuu cadowga ilaahay la jihaado oo camalkii nabiga qabto sala allahu calayhi wasalam marka walaakin jihaadun waniya waa sidaas weeye jihaad oo markay u suurtagasho qofka uu jihaado cadowga ilaahay la jihaado ikhlaasna uu jihaado iyo marka kaleto uu niyeysan yahay wa ida stunfirtum markii bixid laydinka dalbo fanfiru baxa haddii bixid laydinka dalbo oo imaamka muslimiinta madaxweynaha muslimiinta uu yidhahdo jihaad usoo baxa waxa weeyaan waajibay ku noqonaysaa dadka muslimiinta inay jihaadka usoo baxaan sidaasna waa sida qur-aanka kariimka alla ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili illahi ithaaqaltum ila alard araditum bilxayaati dunya min alaakhira fama mataacu lxayaati dunya fi laakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima waxa weeye ilaahay weynaa subxaana wa tacala wuxuu leeyahay mu'miniin maxaa idinku dhaca jihaadka usoo baxa markii laydin yidhi waad cuslaateen dhulka isku dhajideen miya yaa ma adduunyadaad ku raalli noqoteen aakhiro bedelkeeda war adduunyada waxa weyan haddii aakhiro la garab dhigo waxba ma ahan wax qiima lena ma ahan marka waidastunfirtum bixid marka laydinka dalbo oo madaxweynaha ama naa'ibkiisu uu bixid idinka dalbo fanfiru baxa sidaasayna aimada muslimiintu ku fasireen ee qof caadiya hadduu yidhaha soo baxa ku waajibi maydo haddaysan si kale waajib uusan markaas jihaadku u ahayn aduu si kale u waajib yahay haddee waxa weeyaan sidaas kaleu waajib ku yahay laakiin amarka uu ku waajiba waa amarka madaxweynaha saddex shay uuna jihaadku ku waajibaa gaaladu markay dhul muslim soo weerarto qabsato waa waajibaa marka madaxweynuhu amrona waa waajibaa oo uu yidhaahdo soo baxa oo qof gooniya uu yidhahdo adugu bax ama koox gooniya uu yidhaahdo marka saddexaadna isagoon awal waajib ahayn oo fardul cayn aan ahaynan ula jeedaa fardulkifaa'i waaba yahay mar walbe fardul cayn isagoon ahayn qofku hadduu goobta tago muslim iyo gaalo iska soo horjeestaan inuu cararo uma banaana waa inuu jihaada oo cadowga ilaahay ka hor tago waidastunfirtum bixid haddii laydinka dalba fanfiru baxa wa qaala nabigu wuxuu yihi yowma fatxi maka maalintii maka la furtay ina hada albalada magaaladan mako xaramahu llahu allah xaram ka dhigay oo xaaraamtinimeeyey in lagu dagaalamo ama geedaheeda la gooyo yowma maalin ayuu ilaahay xaram ka dhigay khalaqa allahu allah abuuray asamaawaati xidharyaalka iyo waalarda dhulka fa huwa baladkaanu xaraamun waa xaaraam in lagu dagaalamo ama dhiig lagu daadiyo ama geedihiisa la gooyo bixurmatillahi ilaahay xurmadiisa waxa weeye ayuu ku xaaraamtilmoobay ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaama intii laga gaara ayuu xaaraam yahay marka yool ka sokeeya male mar ka sokeeyo oy xalaal noqayda maka in la weeraro lagu dagaalamaa ma jirto wainahu shaniya lam yaxila xalaal ma noqon alqitaalu dagaal fiihi beledkaas dhexdiisa lagu dagaalama liaxadin qof xalaal uma noqon axadkaasoo qablii aniga iga horreeyey qof iga horreeyey ilaahay uma xalaalayn inuu maka ku dagaalamo walam yaxila xalaalna iima noqon lii aniga oo anigana xalaal iima noqon ilaa saacatan saacad maahan saacadaasoo min nahaarin maalin ka mid a marka nabiga saddex iyo labaatankii sano oo uu rasuulka ahaa saacad kaliya hal maalin oo saacado ka mid a loo xalaalay bis hal maalin saacad ka mid a loo xalaalayay kahor iyo kadib midna xalaaluma ahayn fahuwa beledkanu xaraamu waa xaaraam bixurmat illahi ilahay xarimidiisa ilaa yowmi alqiyaama maalinta qiyaama intii la gaarayo xaaraam yahay in lagu dagaalamo laa yucdadu lama gooyo shawku qodaxdiisa lama gooyo walaa yunfaru lama cayriyo saydu ugaartiisa wax alla waxa ugaar ee xaramka jooga waa xaaraam in la cayriyo iska daa in la dilo in la dila waaba iska sii weyn tahay taas waana la waajib markaas qofku ugaarkuu dilay neef xoolaahoo la eg inuu bixiyo oo gawraco oo xaramka ku gawraco ayaa waajiba marka hadda waxaa jooga ugaarta waa shimbiro un shimbirahaas marka inaad cayrido ood argagixido ood didido ayaaba xaaraanaba walaa yultaqadu lama gurubsado luqadatu baadidiisa adduunka meelshii kaloo baadi qofku ku arko hadduu lacag meel ka qaado ama neef xoolaha ariya ama waxa weeya neef oo kaleeto oo lo ah inta qaado hal sano inuu baafiyo ayaa u banaan inuu qaada u banaan tahay hadduu qaadana waajib waxaa ku ah inuu baafiyo geela isaga lama soo qabto waa laga leexda haddaadan qofkii lahaa oqoodana usoo wadahin waa baafina looma soo wado marka qofkii baadi si kale u arka waxaa u banaan inuu qaado hal sano baafiyo markuu baafiyana waxa weeyaan hal sana haddii la waayo waa isticmaali karaa qofkii lahaa maalin alla maalinku yimaadna waa u guda geela isaga lama soo qabto waa laga leexdaa haddaadan qofkii lahaa oqoodan usoo wadayn waa baafina kadibna isticmaala ma banaana laakiin xaramka baadidiisa alaabta xaramka taalla qof inuu qaado hal qof ay u banaan tahay qof cimrigiis baafinaya ma banaana sida baadidii kaleo kale inaad tiraahdo lacagaan ka qaaday ama alaab kalean ka qaaday hal sana baafin kadibaan isticmaala haddaan waayo qofkii lahaa ma banaana isaga weligiis waa inaad baafidaa walaa yultaqadu lama gurubsado luqadatu baadidiisa ilaa man qof maani carafahaa baafinayo waxa weyn yaboohinaya walaa yuqtala lama gurto khalaahu naqiisana lama gurto xaramka naqiisa lama guro ma banaana in la guraa faqaala alcabaas cabaas ibni cabdimudilib baa wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ila alidkhira geedka idkhirka maahane waa caws oo cawsaska waaweyn oo baldhoolaha oo kalea cawskaas ma ahane in cawskaas noo soo reeb oo noo fasax isaga fa inahu cawskaasu liqaynihim tumaalkooda usugnaado ummadda tumaalkooda dabku ku shitaa midka birtunkaa oo biraha tuma wa buyuutin guryahooda usugnaado guryaha ayay dadku markay tiirarka kor ka saaqaaran saanqaafka waagii hore tiirar ee guriga kor laga saarin cawskaa la saarin kadib a dhooma korka laga saarin marka cawskii la saari lahaa weeye fa qaalana wuxuu ihi ila lidkhir idkhirka maahane marka istisna meeshaasoo kale la yidhahdaa xukunkii la xarimay ayaa waxaa laga soo ashyaadii la xarimay ayaa waxaa laga soo reebay geedkaas istina la yidhaha marka shareecada wuu ku banaan yahay waa la soo reebay haadaa kanu baabu maa shay baabkiis weeye yajuusu uu bannaan yahay qatlu dilkiisa halkan waxaan ka gelaynaa waxyaalaha in la dilaa ay bannaantao xaramka lagu dili karo daabadaha ah alxadiidu thaani walcishruuna xadiiska labaatan iyo labeeyo bacda almiatayni laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can caaishata radia allahu canha ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi khamsun shan shantaasoo min addawaabi daabadaha ka mida kulluhuna dhammaantood faasiqun waa kuwa dabeecadihii xayawaanka ka baxay fisqiga waa khuruuj marka banu aadamka markii lagu sifeeyo waxaa la yidhahdaa kharaja can daacati illah xayawaankaana waxa weeyaan kharaja can dabiicati alxayawaan dhaqankii iyo dabiicadii xayawaanka kale ayay shantaanu ka bixeen yuqtalna waa la dilaa fi lxarami xaramkaa lagu dilaa xaramka waa lagu dilaa mar haddii xaramka lagu dilaa xaramka dhulka xaramka haddii lagu dilayo haddee dhulka xilliga in lagu dilaa waa min baabi alowla xaramka waa dhulkaas mako oo waxa weyan ilaahay xaramka ka dhigay xuduud uu leeyahay meelaha gobol magaalada xaramka iyo magaalada xaramkaa weyn oo magaalada intaasoo kilomitru ka weyn meelaha gobolna magaalada waa ka baxdo xaramkiiyo xilligii gasha marka waa dhul xuduud laho kooban oo meel walba meeshuu ku dhamaado la yaqaano dhulka xaramka oo magaaladaas mako ay ku taalo marka magaalada meelo badan oo xaramku uu magaalada ka wenyah oo xaramkaa weyn meelo badan meelo yarna magaalada way ka baxday marka xaramaa la yidhahdaa dhulka inta kaleo adduunka ku taala magaalada madiinana iyadana xaramaa la yidhahdaa gudaheeda marka inta kaleeto waxa weeyaan xilli a la yidhahdaa marka haddii la yidhaha xaramkaa lagu dilaa waxa weeyaan in xilliga lagu dilaana waa min baabi alowla marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam alquraabu waa tukaha tukaha waa in la dilo oo xaramka iyo xilliga meel kastoo lagu arko lagu dilo tukaha waa in la dilo oo meel kasta oo lagu arko xaramka iyo xilligaba meel kasta oo lagu dilo lagu arko waa in lagu dilo maxaa yeelay waa bahal dhib badan oo waxa weeyaan miraha iyo ayuu dafaa alaabaha ayuu dafaa waxa weeyaan marka waa in la dilo wa khaasatan weliba xadiis hadda xadiidkan waa itlaaqay laakiin xadiis waxaa jira ku qaydaya alquraab alabqac waxa weeyaan tukaha oo caloosha iyo dhabarka cad taas inuu yahay tukaha dhabarka iyo caloosha cad oo la yidhaha abqaca kaas weeye midka la dilaa oo meel kasta lagu dilaa taas waa mid kan kale walxida-atu waa dafada dafada iyaduna waxbay daftaa oo waxa weeyaan dahabka iyo gabdhaha yarkaa waa ka daftaa oo waa laqdaa waxa weeyaan waxyaalaha yararkaahoo sida caruurta yarta kuwa yararkaahoo jijiiraha oo digaag oo kale waa daftaa waxbay daftaa marka sidaasoo kale waxa wax u dafa iyagana waa mufsid walxidaatu dafada kan saddexaad waa walcaqrabu haraanka wey ama dabagodka bahalka dabagood dabada wax ku muda miciyuu leeyahy marka dabagod iyo haraan iyo hangarale saddexdaasaan u aqaanaa kolley baa soomaaliguna iska badan yahay walcaqrabu dabagodka ama haraanka ama hangaralaha walfa'ratu iyo jiirka markaa haraanka waxaa lamid a wax alla wixii unsun leho wax cuna abeesada iyo waxa weeyaan maska iyo waxa weeyaan raxankuwaaga iyo jilbiska iyo marsoobaxa iyo goodaadada iyo wax alla wixii wax cunaa waa isku mid kaasaa laga soo qaada sida tukaha uu la mid yahay wax alla wixii hedo wax dafaa walfa'ratu iyo jiirka jiirka oo wax googooyo dharka googooyo badarka cunoo googooye waxa weeyaan wax alla wixii sidaasoo wax fasaadiye oo alaabta jarjara oo waxa weeyaan wax googooyana jiirkuu lamid yaho sidaasoo kale loo dilaya walkalbu eyga alcaquuru ee dadcunka ah eyga dadcunkaa waxaa lamid a wax alla wixii wax dad cuna ama xoolaha cuna sida dawacada iyo gaduudanaha iyo haramcaska iyo shabeelka iyo libaaxa iyo bahalka dhulwaaga iyo weerka iyo wax alla wixii wax cunaa waa la mid wali muslim waxaa usugnaaday yuqtalu waa la dilaa khamsu fa khamsun shan shantaasoo fawaasiqu faasiqyaal ah shan oo faasiqyaal ah waa la dilaa daacada waxa weeyaan dabiicadii xayawaanka kale ay ka bixeen fil xilli xilligaa lagu dilin iyo wal xaram xaramka riwaayadaha gabola waxay ku siyaadiyeen oo muslim riwaayadiisa ka mid a alxayata abeesada abeesada ayay siyaadiyeen marka meel alla meeshii lagu arko ayaa lagu dilin marka meeshii lagu arko ayaa lagu dilin marka bahaladaas iyo wax alla wixii lamidkaana waa isku mid waxa lamida riwaayadaha gabalna waxay siyaadiyaan uubatada iyo shabeelka uubatada iyo shabeelka marka waa isku mid baabu dukuuli makata maka gelideedu baabkeedi iyo waqayrihi qayrkiis baabkan waxa weeyaan mualifku wuxuu u guntay axaadiista tusayda sida loo galo kayfiyada maka loo galo allah waardiyeeye allahna xifdiye iyo salaada lagu tukado magaalada mako dhexdeeda iyo dawaafka kacbada gelitaankeeda oo kaleeto iyo waxa weeyaan salaada lagu tukado kacbada dhexdeeda iyo dawaafka kacbada la dawaafo iyo sifada uleeg axaadiistaas uga hadlaya marka baabu dukuuli makata maka gelideedii baabkeedii hada maxaluhu iyo wagayrihi ayrkiisba dukuulkaas qayrkiis dukuulka qayrkiisna waxaa ah kacbada gelideeda iyo kacbada dhexdeeda lagu tukado iyo dawaafka la dawaafo iyo sifadiisa alxadiiu thalith walcishruuna xadiiska labaatan iyo saddexe bacda miatayni laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyey can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam dakhala wuxuu galay makata magaalada mako caama alfatxi sanadii maka la furtay ayuu magaalada maka soo galay walxaal ayuu soo galay calaa ra'si madaxiisa almiqfaru koofi biraad ay saaran tahay ayadoo madaxa koofi biraad u saarantuu nabigu soo galay riwaayadda saxiixulmuslimka ee jaabir uu wariyey waxay leedahay nabiga waa soo galay yowma fatxi maka wa calayhi cimaamatu sawdaa cimaamad cad ayuu watay qad arkhaa darafeyha bayna katifayhi cimaamad madow ayuu watay nabiga cimaamad madow cimaamadaasna labadeeda daraf markuu madaxa saaray madaxay u saareed wuxuu kusii daayey labada garab dhexdooda labada garab inta madaxa saas u saaro labada garab dhexdooda kusii daayey saasay u ahayd nabiga sala allahu calayhi wasalam sidaas ayay u ahayd nabiga sala allahu calayhi wasalam marka halkaas xugunka koowaad oo ugu horeeya oo laga qaataa waxay tahay magaalada mako qofku hadduusan xaj iyo cumro u socon inuu geli karo isagoon muxrim ahayn oo miiqaadka inta ka gudbo mithaal qofkii waxa weeyaan haddee nabigu markaas jihaad u socday iyada waa itifaaq in la geli karo qofkii jihaad ugu socday laakiin hadda maantaas kadib qof jihaad u aadaya maka ma jiro oo dagaalku gelaya marka qofkii kaleeto oon u soconin xaj iyo cumro midna oo dan kale maka ka yeesha oo ama u socda waxa ganacsi ama qof soo booqanayo ama dhaktar u aadayo magaalada gelayo xaj iyo cumro u socon asagoon xarmanayn oon xaj iyo cumro soo xiran waa geli karaa waxaase fiican inuu cumro uu xirto hadduusan waqtiga xajka ahayn hadduu waqti xaj ahayn uu xajkiisa ka faa'iidaysto sidaas ayaa wanaagsan marka meesha laga qaadanaana waxa weye nabiga koofbireeda u saareed taas waxay tusaydaa nabigu inuusan muxrim ahayn ilaa qofka muxrimkaa wax ma saarto ninka muxrimkaa ma banaana madaxa inuu koofi saartaa weliba saxiix ibnu xibbaanka waxaa ku sugan maka inuusan gelin markaas maraan ahayn maalinkaas maalin ahayn isagoon xarmalayn isagoon xarmanayn ma uusan soo gelin laakiin maalinkaas isagoon xarmanayn uu soo galay waana calaamada tusayda in cimaamadana madaxa waa u saareed koofbireedna waa u saareed xukunka kaleeto xadiiska laga qaadan wuxuu yahay waxa weeyaan qofka asbaabta uu dhibaatada iskaga ilaalina inuu ku dadaalo oo asbaabta la imaanshadeedu iyo tawakulku iskama soo horjeedaan nabiga sala allahu alay waslm markuu dagaal gala koof bireed uu madaxa saara jiray axaadiis badanoo waxaa tusayda laba dirac bireed inuu gasho jiray waxaasoo dhan wuxuu iskaga ilaalin seefta iyo waranka iyo hubka cadowga marka qofku inuu gaashaan ka qaato oo dadaalo oo wax alla wixii dhibaatooyinka uu iskaga ilaalinayo asbaaba la yimaadaa waa sharci tawakulkana kama soo horjeedo falamaa nasaca markuu nabigu siibay hu koofi biraadkii oo uu dhulka dhigay markuu madaxiisa ka siibay macnaha waa dagaalkii waa joogsaday marka dagaalkii waa joogsaday ilaa badankii magaalada markii lasoo galay dagaal badan kama dhicin oo waxaa la yidhi qofkii baytka alle galaa waa aamin qofkii gurigiisa xirtaa waa aamin qofkii waxa weeyaan guriga abu sufyaan galaa waa aamin marka dadkii badanna saas yeeleen wax yar maahane in yaraa dagaalanta intiina daqiiqadaha looga taqalusay falamaa nasaca nabigu markuu siibay hu koofibiraadkii jaa'ahu nabiga waxaa u yimid rajulu nin ninaa u yimid fa qaala wuxuu yidhi ibnu khadal ninkii la dhihi jiray ibnu khadal mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari lkacbati kacbada daahyadeeda ninkaas ibnu khadal ah markaas ka hor uu islaamay nabigu u tegey sala allahu caleyh wasalam markuu nabiga u tegey kadib waa soo tegey waa ridoobay islaamkiiu ka baxay saasay u waajibtay in la dilo ilaa qofkii diinta ka baxa waxaa waajib haddii la qabto toobad keen in la yidhaahdo hadduusan toobad keenina la dilo haddii uu toobad keenana la daayo laakiin dembi kalau galay oon marna lagu dayi karin oo wuxuu ahaa waxa weeyaan nin muslimuu dilay markuu ridoobay nin muslima ayuu dilay dembi saddexaad oo lagu dilana waa galay oo laba gabdhood oo fanaaniin ah ayuu samaystay markaasuu yidhi nabiga caydiisa ku heesa saddexdaas oo mid walbaaba dil uu ku mudan yahay ayuu sameeyey mujrim weyn uu ahaa marka nabiga sala allahu alay wasalam dad uu yidhi yaan la dayn meeshii lagu arko halagu dilu ka mid ahaa marka ninaa arkay isagoo kacbada daahyadeeda ku dhegan oo halkaas isla halagugu badbaadiyo haddii kacbada daaheeda aad ku dhegan tahay qofna kuguma dhiira karo ilaa kacbada aaday u weynay jireen muslimiintu gaaladii horena waa weynay jireen marka halkaasuu ku dhegay marka dadkii muslimiinta markay arkeen waxa weeyaan nabigay soo gaarsiiyeen taasna waxay ku tusaydaa sida sharciga ah inay tahay ciidanka muslimiintu wixii isbedela oo ay arkaan inaysan go-aan iyagu hore ka qaadan ee mas-uulka markaas muslimiinta u sarreeya ee ay la hadli karaan inay kala hadlaan oo go-aankaas markaas ay ku dhaqmaan oo imaamka muslimiinta uu siiyo marka nabigay usoo sheegeen wayna ogaayeen nabigu inuu yidhi hala dilo laakiin maadaama uu kacbadii daahyadeeda ku dhegan yahay waa arrin u baahan go-aan cad oo ka dheeraada go-aankii hore marka marka ninaa u yimi wuxuu yidhi ibnu khadal mutacalliqun biastaari lkacba fa qaala nabig wuxuu yidhi uqtuluhu dila ha ku daynine marka masalada kaleeto xadiiskan ku cad waxa weyan kacbada in maryo lagu daahi jiray kacbada maryo in lagu daahi jiray haddeerna sidiiyay ugu daahan yo maro weyn oo malow ayaa waxa weyan ku daahan oo ku daboolan kulligeed oo sanad kasta lagu daboolo waxa weeyaan awalna sidaasaa ay ahaa jirto maraa lagu dabooli jiray kacbada marka mara in arrintaasu jiri jirtay ayaad ogaan nabigu diluu yidhi marka waa dilay abu burda alaslami ayaa dilay ayaa dilay taas waxay kutusaydaa qofka marka mujrimka inaan kacba badbaadayn xuduud laakiin ma lagu ogin qofkii maanta inta meel wax kusoo dila kacbada gala maxaa la samayn culummadu waxay dhahdaan sida u sawaabsan qofkaas dadkana la hadli maayaan cuntada iyo cabitaanka laga go'doomin ilaa uu ka baxo kacbada markuu ka baxo ayaa xadka lagu oofin laakiin dhexdeeda lagu dili maayo laakiin kanu gaal dhex degan ayuu ahaa oo macnaha gaal meeshaba awal xumaanta la joogay oo cadow ah oo nabiga caayay oo xumaan badan mideeda kaleeto ninkan waxaa la dilay saacaddii nabiga loo fasaxay inuu waxa weyan ku dagaalamo saas uga duwan yahi dadka kale alxadiidu raabicu walcishruuna bacda almiyatayn xadiiska labaatan iyo afar iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam dakhala makata magaalada maka waa soo galay min kada meesha la yidhaha kada ayuu ka soo galay oo min athaniyati wadada ah alculya ee sarayda saniyada waxaa la yidhahdaa wadada labada buurood udhaxayda wadada sare allatii taasoo bil badxaai badxaa maka meesha la yidhaha badxaa ee muxasab ku dhow meeshaas wadada marta wadada halkaas marta waa xaafad lagu magacaabo xaaratulbaab ayaa la yidhahdaa weliba waxaa loo yaqaana hadda raycu rasaama hadda loo yaqaana marka raycu rasaam ayaa hadda loo yaqaanaa wa kharaja waa baxay nabigu markuu maka ka tegayay marka horu soo gelaayay xajatulwada halkaasu kasoo galay qofka madiine kasoo galaa wadadaas ufududa wa kharaja nabigu waa baxay markuu ka baxayey mako markuu maka ka baxayey min athaniyati sufla wadada hoose haniyada waa wadada labada burood dhex martaa la yidhaahdaa wadadaas oo wadada maqaabiro maka qabuuraha mako wadada xaggeeda aada weeye oo hadda lagu magacaabo kudaa a la yidhahdaa kudaa wadadaas weeye marka wadadaasu ku baxay nabigu wa kharaja waa baxay min athaniyati sufla wadada hoose ayuu ku baxay alxadiidu alkhamis walcishruuna bacda almiatayni xadiiska labaatan iyo shan iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriy can cabdillahi bni cumra radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi dakhala rasuululahi rasuulka allah galay sala allahu calay wasalam albeyta kacbada beytka kacbada waa guri dhisan oo hal albaabale wey guri weyn oo dhisan oo hal albaabale wey kacbadu marka nabigu waa galay sala allahu alay wasalam gudaheeda albaabka inta laga furo gudaha galay wa usaamatu ibnu zaydna waa galay wa bilaalna waa galay waxa weeyaan usaamatu ibnu zayd oo dee nabiga sala allahu alayh wasalam kii uu aada u jeclaa ayuu ahaa usaamat ibnu zayd usaamat ibnu zayd oo nabigana daabadiisa la saarnaa nabigana daabadiisa ayuu la saarnaa waxa weyan xajatulwadaac oo gadaalu ka saarnaa bilaalna waa mu-adinkiisi cuhmaan ibnu dalxatana waa ninkii waxa weeyaan miftaaxa beytka hayay oo kacbada fulaheedaba hayay dakhala rasuululahi rasuulka allah galay sala allahu alay wasalam albeyta kacbada iyo wa usaamat ibnu zayd oo nabiga radiifkiisa ayo gadaal kala saarnaa daabadda iyo wa bilaal oo mu-adinkii nabiga ah iyo wa cuhmaan ibnu dalxa oo furhayii kacbada ahaa fa aqlaquu waa soo xirteen calayhim korkooda albaaba albaabkii isku soo xireen ilaa dadkii o dhan aa meeshaas kusoo ciririyay oo kusoo shoobayo ama kusoo aruuraya marka taasna culummadu waxay ka qaataan kacbada in la xiri karo haddii loo baahdo albaabkeeda in la xiro waana sida mar badanba la yeelo badanaaba kacbada albaabkeeda waa xiran masaajidana sidaasoo kaleeto waa la xiri karaa marka loo baahdo haddii kacbadayba la xiri karo masaajida markii loo baahdo oo ama waxa weeyaan looga cabsado waxa weye wax mufsidiinoo fasaadiyo ama alaabtooda saxada marka loo laga cabsanayo waqtiyaalkaasoo kale in beytka alle la xiri karo oo masaajida la xiri karo haddii kacbadiiba la xiri karo kacbadiiba haddii la xirayo marka waa soo xireen fa aqlaquu way kusoo xidheen calayhim korkooda ayay kusoo xidheen albaaba albaabkii falamaa fataxuu markay fureen markay fureen albaabkii kuntu waxaan ahaa yidhi cabdullaahi bni cumar ibnu khadaab awala man qofkii ugu horreeyo walaja galay kow markay fureen waa anaa gudaha galay anaa gudaha galay taasna waxay kutusaydaa dadaalka uu cabdullaahi bni cumar uu ku dadaali jiray nabiga afcaashiisa inuu raacraaco wax walba uu ogaado meel walba wuxuu ku sameeyey uu ogaado si uu nabiga ugu daydo sala allahu caleyh wasalam fa laqiitu waan la kulmay bilaalan bilaalan la kulmay fa sa'altu waa weydiiyey hal sallaa ma ku tukaday fiihi beytka dhexdiisa rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam taasna waxa weeyaan waa qaabka cilmiga loo xambaaro qofku inuu weydiiyo masaladuusan ogeyn cidda og oo culummada ahlucilmiga uu weydiiyo tan kale waxaan ku tusaydaa saxaabiga saxaabi kaleeto axaadiista inuu ka qaato qaala wuxuu yidhi bilaal nacam haah waa ku tukaday nabiga bayna alcamudayni labada tiir dhexdoodu ku tukaday alyamaniyeyni oo yaman loo nisbeeyey labada tiir ee yaman xaggeeda sooxiga labadaasugu dhex tukaday afar lix tiiru beytku maalinkaas lahaa hadda saddex tiiruu gudaha ku leeyahay laakiin markaas lix tiiruu lahaa saddex ka mida dhabarkiisuu ku aadiyey laba ka midana midigtiisuu ku aadiyey hal midna bidixdiisu ku aadiyey sidaas ayuu u tukaday nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka waa ku tukaday marka taasna waxay kutusaydaa saxaabada saxaabada kale in axaadiista ka wari jireen waxay kaloo kutusaydaa ahdu khabari lwaaxid adfiqa hal qof oo fiqa ah waxa weeyaan xadiiska laga soo qaato alahdu bikhabari lwaaxid walcamal bih in xadiiska hal qof wariyo hal raawi hadduu fiqa yahay in la qaato oo lagu camal falaa inay waajib tahay ee aan lahayn khabarulaaxaad weeye aan la dhihi karin oo lagu camal fali ma alxadiidu saadis walcishruuna bacda almiatayni xadiiska labaatan iyo lix iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can cumara radia allahu canhu allah raadi ka noqdee annahu cumar jaa wuxuu u yimid ila alxajar alaswad dhagaxa madow ayuu u yimid dhagaxaas waa hadda madow yahay markii horena jannadaa laga keenay siduu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam isagoo barafka ka cad banu aadanka dunuubtiisa oo oo taataabayday ayaa madoobayday marka dhagaxaasuu yimid faqabalahu waa dhin waa dhunkooday dhagaxaas waa meesha dawaafka laga bilaabo marka qofku dawaaf bilaabayo dawaafka ugu horeeya iyo midka dhexe iyo midka ugu dambeeya kulli dawaaf kastuu bilaabayo waa meesha laga bilaabo marka qofka haddii ay u fududahay sidaana kaloo la rabaa inuu dhunkoodo weliba waxaa la rabaa inuu gacanta inta ku taabta midigta bismillahi allahu akbar yidhaha dhunkoodo kuna sujuudo uu wejigiisa saaro taas weeye waa dhunkooday haddaysan sidaas u suurtogeli karin gacanta waa inuu saas ugu taabto xajuraswadka gacantana dhunkoodo haddaysan taas u suurtogeli karinna ul waa inuu ku taabto ushaasna dhunkoodo haddaysan intaas u suurtogeli karin gacanta waa inuu xaggiisa u taago bismi llahi allahu akbar yiraa gacanta uu taagayna uusan dhunkoon ilaa meel ma aysan soo taaban wa qaala wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab markuu dhunkooday xajuraswadka dawaafka marka meesha laga bilaabo weeye toddobada dawaaf mid kastaaba ayadu ku soo dhammaana marka iyadaana laga bilaaba midka kale mid markuu ku dhamaadan kan kale haddana asagaa laga bilaabay sidii oo kaleana mar walba sunna wa qaala cumar wuxuu yidhi markuu dhunkooday xajaru aswadka innii aniga la aclamu waxaan ogahay annaka adiga xajarun dhagax inaad tahay laa taduru wax ma dhibi kartid walaa tanfacu waxna ma tari kartid hadalkaas wuxuu leeyay amiiru lmu'miniin waa khaliifkii muslimiinta waxaa imaanaya shacab aad u fara badan oo xajinaya oo arkaya iyadoo la shuminayo waxaana dadka wakti hore ay soo mareen qaarkood waxa weeyaan sanamyaal iyadoo la shuminayo oo loo sujuudayo qabuura la dawaafayo qabuura la shushuminayo marka jaahiliyadii iyo islaamku si aysan iskaga ekaan ayuu sidan u yeelaya jaahiliyadii iyo islaamku si aysan iskugu ekaan ayuu sidaas u yeelaya ayuu sidaas u yeelaya oo wuxuu ogeysiinayaa dhibka iyo nacfigu gacanta alle inuu ku jiro dhagaxan inaan nacfina laga sugayn dhibna uusan difaacayni ay tahay itibaac sunno wuxuu yidhi inii aniga la aclamu waan ogahay annaka adiga xajaran dhagax inaad tahay laa taduru aan wax dhibayn walaa tanfacu waxna aan anfacayn dhagaxaas jannada laga keeno waxna ma dhibi karo waxna ma anfici karo haddaba dhagxaanta kaleo qabuuraha kale waxa weeyaan iyo dhagxaanta kale adduunka taallaana waa kasii fogyihin inay wax taraan iyo wax anfacaan marka sababta loo ma hadduusan nacfina keeni karin dhibna celi karin maxaa loo shumin nabiga lagu daya wuxuu yidhi walowlaa anii aniga ra-aytu nabiya nabiga inaan arkay haddaysan jiri lahayn sala allahu alay wasalam yuqabiluka xaaluu ku dhunkoonayo maa qabaltuka kuma dhunkoodeen nabigoo ku dhunkoonayaan arkay ee haddaanan arki lahayn nabigoo ku dhunkoonaya kuma aanan dhunkoodeen sidaasuu yidhi taasna culummadu xugun weyn ayay ka qaataan oo ah waxa weeyaan in nabiga lagu daydo wax kastuu sameeyana laa sameeyo oo looga daydo nabiga sala allahu calayhi wasalam haddaad rabto xataa ha garan xikmadda ku jirta shaygan laakiin marba haddii nabigu wax sameeyo in nabiga looga daydo haddaysan isaga khaas u ahayn ibnulmulaqin kitaabkiisa aliclaam bifawaa'idi cumdat alaxkaam wuxuu yidhi hadal aada u cajiib badan wuxuu yidhi hada alxadiidu xadiidkan aslun wa asal asalkaasu asiilun asal oo asala wey wa qaacidatun cadiima waa qaacido weyin waaye oo wuxuu qaacida u yahay fi itibaaci nabiy nabiga raacidiisa sala allahu caleyh wasalam waqtifaa'i athari raadkiisa in la raaco nabiga in la raaco raadkiisa lagu daydo ayuu xadiidkaanu asal u yahay wa in lam yuclam ilcillatu cilmaday cillada yaanba la ogaan shayga nabigu amray cillada ku jirta iyo sababtu nabigu u amray yaanba la ogaan ee waa in nabiga lagu daydo sala allahu caleyh wasalam wuxuu kaloo xadiiskaanu asal u yahay uu yidhi oo uu xadiiskaanu asal u yahay waxa weeyaan wa tarki maa shay in laga tago kaanat calayhi ljaahiliyatu jaahiliyadu ay ku sugneed gaaladu waxay ku sugnaayeen in laga tago maxay ahayd min tacdiimi alasnaami sanamyaal in la weyneeyo walaxjaari dhagaxyaal in la weyneeyo wa yubayana waa in la caddeeyo ana nafca nacfiga waxtarka iyo wadura dhibka biyadillaahi gacanta alle inuu ku jiro waa in dadka loo caddeeyo gacanta alle inuu ku jiro dhibka iyo nacfiga ee cid kaleeto wax awooda laa malag muqaraba walaa nabi mursala midna inuusan dhib celi karin dheefna keeni karin wa huwa wuxuu yidhi marka dhibka iyo nacfigana waxa barakadu ku timaadna xaasilun hunaa bilimtithaali in nabiga la fartoomo saas ayay ku imaan kartaa waanahu alle subxaana wa tacaala huwa naaficu daar waxa weeye midka waxna dhibi kara waxna dheefi karaana waa allah wa ana laxjara dhagaxyaalkana laa tanfacu wax ma tarto min xaysu hiya hiya ayada daatadeeda marka la fiiriyo waxna ma tari karto waxna ma dhibi karto marka wuxuu yidhi kamaa kaanat iljaahiliyatu tactaqiduhu fi lasnaami sidii ay gaaladu ahayd dhagaxyaalka kuwa ka aaminsan sidaasoo kaleeto wax xaqiiqale iyo wax jira midna ma ahan weye wax jira iyo wax xaqiiqale midna ma ahan wa araada cumaru radia allahu canhu cumarna wuxuu doonay yidhi bidalika isaalat alwahmi aladi yaqacu fi adhaani naas inuu suuliyo wahmiga waxa weeyaan ku dhici kara dadka maskaxdooda oo waxa weeyaan in dhagaxan wax tarayo ama uu nacfi leeyahay waxa weyaan taas ayuu dadka ka suulinaya maxaa yaele dadka baadiniyada gobolkooda waxaa dhacda inay maleeyaan dhagaxan madow inuu khaasiyo gooniya leeyahay oo daatadiisa u laabayda markaasuu yidhi kuwa saas mooda ilaahay naclada ku dilo wuxuu kaloo yidhi hadal isla aada u cajiib badan hadal aada u cajiib badan hadalkaas ka dambeeya wuxuu yidhi fa amaa taqbiilu alaxjaari waalqubuuri waaljuduraani waalsutuuri waaydi dalamati waalfasaqati waistislaami dalika jami wastilaamu dalika jamiican falaa yajuus wuxuu yidhi dhagxaan in la shushumiyo qabuuro in la dhundhunkoodo derbiyaalka in la dhundhunkoodo daahyada in la dhundhunkoodo gacmada dhaalimiinta kuwa oo dhaalimiintaho mujrimiinta gacmahooda in la dhunkoodo iyo faasiqiinta in la taataabsado kulli ma banaana walow kaanad axjaara alkacba xataa kacbada dhagxaanteeda labadii meeloodoo nabigu uu ka taabtay maahna meel kale lagama taaban karo awil qabrin musharaf qar qabriga sharafta leh oo qof qiimo badan oo qof weli allah uu ku aasan yahay lama tataaba karo lama shushumi karo waxa weeyaan ma banaana ow jidaari xujrati qolka nabigu ku jira xataa derbigiisa lama taaban karo oo baraka lagama raadi karo ow suturihima ama kacbada daahyadeeda iyo qolkaas daahiisa iyo ow sakhrati baytlmaqdis dhagaxa baytulmaqdisna lama taaban karo markaasuu yidhi faina tasliima faina ataqbiila walistilaama in la dhunkoodo meel ama la taabsado iyo wanaxwaha wa naxwahumaa wixii lamid ah tacdiimun waa weynayn waa weynayn watacdiimu khaasun billaah weynayntuna allay gooni ku tahay falaa yajuusu ma banaana ilaa fii maa adina fiihi wuxuu alla fasaxay maahane hadalla aad u cajiib badan weeye marka dadka qabuuraha dawaafayo dhundhunkooraya ciidda ka qaadanayo waa inay ku waantoomaan ilahay uga cabsadaan alxadiiu saaba wlcushruuna bacda miatayn xadiiska labaatan iyo toddoba iyo laba boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariyay can cabdilaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu ihi lama qadima rasuululahi rasuulka ilahi markuu soo galay sala allahu alayh wasalam iyo wa asxaabi asxaabtiisu makata magaalada maka faqaala almushrikuuna mushrikiintu waxay yidhaahdeen inahu shaniya yaqdumu yaqdamu waxaa soo gelaya calaykum korkiina qowmun qoom qoomkaasoo qad wahanatum ay jilciday xumaa yasriba magaalada madiina waxa weeyaan qandhadeedii waa sanadii toddobaad oo waxa weeyaan hijriyada sanadii toddobaad sanadii lixaad waxaad ogsoontihiin nabiga inuu soo baxay sala allahu alay slm magaalada madiina uu ka soo baxay sanadii lixaad oo hijriyada magaalada madiina uu ka soo baxay isagoo maka u socdo cumraysanaya oo kun iyo afar boqoloo saxaabadiis ay la socdaan markuu magaalada maka tegay kufaartu waa u diideen inuu beytka ilaahay galo oo uu cumraysto heshiisa halkaas ku dhex maray sulxulxudaybiya lagu magacaabo heshiiskaasna qodobadiisa waxaa ka mid ahaa nabiga saxaabadiis sanadan inaan loo ogolo inay laabtaan oo ay madiina ku laabtaan waxaa ka mid ahaa waxa weeyaan in qofkii ka mid ah kufaarta oo soo islaamo nabiga u yimaada nabigu inuu soo celsho gacanta gaalada ku soo celsho qofkii nabiga saxaabadiisa ee muslimiinta ka mid aho ridoobana oo gaalada u tagana gaaladu aysan soo celin ay haystaan waxaa ka mid ahaa qodobadiisa in waxa weeye sanada dambe ee sanada toddobaad ah inay soo cumraystaan oo saddex maalmood loo banneeyo beydka alleh oo ay saddexdaas maalmood cumraystaan marka sanadii toddobaad ayuu nabigu soo baxay sala allahu calayhi wasalam asagoo laba kun oo ragah iyo haween iyo carruur ka dheeraado ay la socdaan marka cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi lamaa qadima rasuululahi rasuulka alle markuu soo galay sala allahu calayh wasalam iyo wa asxaabi asxaabtiisa makata magaalada maka sanadii toddobaad ee hijriyada cumrada lagu magacaabo cumratulqadaa oo cumradii sanadii lixaad laga joojiyey waxa weeyaan bedelkeed loo ogolaaday markuu nabigu soo galay isagii saxaabadiisa mushrikiintii heshiiska nabiga la gashay oo magaalada maka joogtay waa cadow alleh waxay xoogaa iskugu bishaareeyeen oo isku sheeg sheegen waxay yidhahdeen moxamed iyo asxaabtiisu waa dad qandhadii waxa weeyaan iyo duumadii madiina ay jilciday oo daciifoo taag daran marka waa inaad ogaato gaal ama heshiisa kula gal ama yuu kula galina mar kastaba isaga makrigiisa waa u joogto dhibkaagana wuu ku farxayaa dandaradaada iyo dacfigaagana wuu ku farxayaa waa inaad ogaato ama heshiis markaas kula galo ama yuu kula gale nabiga qaraabadiisii way raggaanu heshiisna markaas waa la galeen haddana way ku farxayaan way isku bishaaraynayaan waxa weeyaan makrigaas faqaala mushrikuuna waxay yidhahdeen inahu shani yaqdamu waxaa soo gelaya calaykum korkiina qowmun qowm qowmkaasoo qad wahanatum ay jilciday xumaa yahriba yahriba waa magacii horeo magaalada madiina ay iska lahayd qabla alislaam kadibna madiina loo baxay duumadeedii ayaa jilciday marka arrintaas nabiga ilaahay baa u waxyooday marka si aan muslimiinta dacfi toola aysan u dareemin gaaladu oo haddee markaas hadday dareemaan waxa weeyaan waxay u diyaargaroobayaan siday u burburi lahayn muslimiinta laakiin hadday muslimiinta quwo iyo ku ogaadaan way ka cabsanayaan way ka gaabsanayaan ilaahay markuu nabiga waa u waxyooday arrintaas marka nabiga wuxuu qaatay qaraar oo aad u cajiib badan oo ah in dhoolatus la sameeyo oo awoodda muslimka la muujiyo oo la niyadjabiyo gaalada markaasuu fa amara nabigu wuxuu amray hum saxaabada fa amarahum saxaabada wuxuu amray annabiyu nabiga sala allahu alayh wasalam an yarmuluu inay rucleeyaan al ashwaada wareegyaalka ahalat saddexda dawaafka ugu horeeya kacbada haddee cumradu hal dawaaf iba leedahay marka la tago dawaafkaas ugu horeeyo la dawaafayo saddexda wareeg oo ugu horeyda in la rucleeya nabigu amray weliba idibaacna waa amray idibaacna waxa weye jimatuur weeyo qofku go-ii uu kor ka sitay wuxuu samayn gacanta midigtaa hoosteeda kilkisheeda ayuu garab ayuu marsin go-a garabka midigtaana waa bannayn marka garabka bidixdaahu labada darafba saarin labada daraf oo go-a garabka bidixdaa ayuu saarin garabka midigtaana waa bannayn markaa waxa weeyaan muruqiya soo bixin garabkii la hoos go-iya uga jira garabkii cududii hoos waxa uga jira go-i marka cududa muruqidiiya soo bixin waana ordaa waxoogaa orodka ruculaydana waa la ordaa marka qof ruculaynaya muruqiisina soo baxay marka ayaa soo baxaya meeshaas marka saddexda wareeg oo ugu horeyda inay sidaas u ordaana nabigu amray raggaana sidaas yeelaya ee dumarku waxa weeyaan ayagu waa inay xijaabkooda qaataan uma banaana inay cudud soo saaraan fa amarahum nabiyu nabig waxa amray an yarmulu inay rucleeyaan alashwaada wareegyaalka athalaat saddexdaa wa an yamshow inay socdaan maa bayna rugnayni labada tiir inta udhaxayda marka kacbada afar tiir weeye tiirka yaman yamaanigaah oo yaman soo xiga tiirka sharqigaah oo xajurasadku ku jiro labadaas tiir dhexdooda markay maraya inay soconayaan inta kale markay ordaayaan markay marayaanna waa ordayaan oo ciraaqiga iyo shaamiga iyo sababtu saas u leeyahay dhanka marwa ayay xigeen gaaladu halkaasay farfariisteen dhanka marwa marka dhanka marwa maadaama ay xigeen wax weeyaan marka ay labadan tiir dhexdooda marayaan saxaabada uma jeedi karaan gaaladu gaaladu uma jeedi karaan inay orday in kale ma ogaa iyagoo ordaayay usoo muuqanayaan iyagoo ordaaya inay ka qarsoomayaan markay kacbadaa ku aadan marka labadaas tiir qofku markuu marayo kacbadaa isku aadinayo qofka dhanka kale kacbada ka jiro marwo ka xigaa ma arki karo marka nabigu wuxuu rabaa inay saacadahaasna xoogaa nastaan oo uu ayagii u dhimriyo saacadaha ay meelaha ay muuqdaan oo marka ay meel ay gaaladu arkaydo ay marayaanna ay ordaan oo gaaladii lagu carageliyo oo awoodda muslimiinta la tuso marka dhimrintii muslimiinta iyo rifqigoodiina meeshii waxa weya waa yaalla oo waa lagu ilaaliyey waa lagu ilaaliyey waxa weeyaan gaaladii caragelinteeda iyo dhoolatustiina waa la hirgeliyey labadii xugunba waa isku hirgeleen marka taas waxay kutusaydaa in xoog la muujiyo oo gaalada xoog loo muujiyo cudud iyo cadadba waxa weeyaan oo lagu cabsigeliyaa inay diinka nabiga tahay sala allahu caleyh wasalam walam yamnac uma diidin hum muslimiinta an yarmuluu inay rucleeyaan oo ay ordaan al ashwaada dawaafyaalka kullaha dhammaanteed shawdka waa dawaafka dawfada wey al ashwaada dawaafyaalka kullaha dhammaanteed toddobadaba inay ordaan uma diidin ila alibqaau waxa weyan u dhimrin maahani caleyhi muslimiinta uu dhimrinaayo nabigu wuxuu yidhi saddexda ugu horeyda orda waxa weeyaan saddexda markaad ordaan afarta dambena socda wuxuu nabigu sidaas u yidhi waa u dhimrinaayo waa u tulaayo muslimiinta waxa weyan inay u naxariistaan saas darteeda gaalada markay arkeen qaabkan ay u ordayaan iyo cududoodiioo muuqata waxay yidhahdeen war iga tag deeraba rag ka org badanoo ugaar aad moodaba weeyaano wax ka xoog badan xaa loolahaa qandhaa ku dhacday wax ka jira male waa niyad jabeen waana sidaas sida muslimiinta laga rabaa alxadiiu ahamin walcishruuna bacda almiatayni xadiiska labaatan iyo sideedee laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriy can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi rasuulka ilaahi ayaan arkay sala allahu caleyh wasalam xiina waqtigii yaqdamu uu soo galayay makata magaalada maka oo ugu horreyday idastalama markuu taabsaday arugna alaswad tiirka madow macnaha xajaru aswadka markuu taabsaday awala maa yaduufu dawaafkiisii ugu horreeyey yaqubu xaal uu ordaayo ruclaynayo halaaata ashwaadin saddex wareeg nabiga sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bn waxaa noo wuxuu noo tilmaamaya cabdullahi bni cumar nabiga sala allahu caleyh wasalam siduu u dawaafayay cabdullahi bni cumar wuxuu caan ku ahaa raacraacidda nabiga afcaashiisa inuu raacraaco si uu waxa weeyaan uu ugu daydo marka wuxuu leeyahay nabiga markii ugu horreeyay sala allahu aleyh wasalam uu maka soo galay dhagaxa ayuu taabsaday madoow ka markii dawaafka bilowgiisa aheed saddexdii wareega horetana waa ordayay nabiga marka sida sunnada waa sidaas dawaafka ugu horeeya oo qofku hadduu cumro ku tagana hadda waaba halka dawaafay leedahay cumradu hadduu xaj u tagana dawaafka ugu horreeya xaj oo dawaafulquduumka ah waxaa sunnaa qofka inuu inta go-a waxa weeyaan garabka midigtaa hoostiisa marsiiyo oo kilkisha midigtaa geliyo oo labada go labadooda daraf waxa weeyaan saaro garabka bidixda ah a waxaa la rabaa inuu waxa weeyaan qofku uu uu ordo saddexda wareego ugu horeyda saddexda wareeg oo ugu horeyda inuu ordo sidaas ayaa laga rabaa marka ugu horreydan dawaafka uu ka bilaabo xajarul aswadka isagoo daahir oo weyse qaad qaba oo kaamil ah xajarul aswadka inuu ka bilaabo ra-aytu rasuulallahi an arkay sala allahu alay slm xiina yaqdam markuu soo gala maka tamako idastalama markuu taabsado arugna alaswada tiirka madow macnaha dhagaxa madow awala maa yaduufu dawaafkiisa ugu horrey weya labada dawaafoo dambe la ordi ma go-ana idibac lagu samayn maa labada dawaafoo dambe oo dawaafka waxa weeyaan dawaaful ifaadaha iyo dawaafka dawaaful wadaaca ah awala maa yaduufu yaqubu xaalu ruclaynaya talaaata ashwaadin saddex wareeg marka yaqubuda waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa khababka waa orodka oo tillaabooyinku isku dhow dhow yihiin orodka oo tillaabooyinku isku dhow dhow yihiin weeye marka qofku hadduu meel firaaqahu ku ordo arko waa orda hadduusan helinna dadka ku tuma maaho dadka jiiri ma xadiidka mideed kale wuxuu tusayaa socodkii labada buurood la soconaayey socodkii labada labada waxaan ula jeedaa labada tiir dhexdooda marka la maraayo la soconaayey cumratulqadaa waxa weeyaan waa la nasaqay socodkaas oo xajatulwadaac saddexda wareega hore kulli waa la wada ordaayay nabiga sala allahu caleyh wasalam marka socodkii labada tiir dhexdooda la soconaayey waa la nasaqay ee waa la ordaa saddexda wareega ugu horeyda afarta dambena waa la socaa haddaad meelaad ku ordo hesho haddaad afar saddexda hore weydo meelaad ku orodo saddexda dambe haddaad firaaqe hesho meelaad ku orodo aada hesho ma banaano inaad tiraado saddexdaanaan ordaho orodka horigata maxaa le saddexda dambe sunnadoodu waa in la socdo siduu yihi xaafid ibn xajar casqalaani fatxulbaariga saddexda dambe sunno waxaa in la socdo oon la ordin ayaa sunnaa saasaa sunnaa marka sidaas ayaa la rabaa sidaas ayaa la rabaa الxadيiث التaaسع والcشhروuن bعd المئتين xadiiثka لabaatan iyo sagaal iy laba boqol ka gadal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdاللahi بن cabاasi radي الlahu canهuma qaala cabdاللahi بن cabاas wuxuu yihi daafa nebiyo nabiga dhawaafo ku wareegay salى الlahu عalيه وsلم في xajaة الwadاع xajaة الwadاع calىa baciiri neef geela korkiisa baciirka rati iyo hal waa isku mid neefka geelaha la yidhahda marka in gaadiid qofka isagoo wax saaran ama baabuur saaran ama gaargaxa saaran ama qof sido inuu dawaafi karo ayaa ku cad yastarimu waa taabsanaya arukna xajaru aswadka bimixjarin bakooraduu ku taabsanaya marka gacanta haddii lala gaari waayo waxa weeyaan xajaru aswadka shay kale in lagu taaba karo inay sunatu kutusaa digada geela iyo kaadidu inay daahirtay kutusaa maxaa yeele beytka ilahay lama soo gelsheen hadday najaas tahay lama soo gelsheen almixjanu mixjanka casan waa ul ushaas oo maxniyatun oo